asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeysaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan ka raalnoqda dib u dhaco yar aynugu imaaday soo qabta wargeysada kale hadee daily nation the standard saaka waxyaala ay qorayaan waxaa saaka halkan ku qoraya iyadoo maanta si rasmi u bilaabanayso guud ahaan dalka in aad markaasi kaarkaada codbixinta aada qaadato dhammaan guud ahaan wadanka iyadoo halkan aada looga hadlayo sidoo kalena lagu daafuri doono maanta naafuru sida wargeyska bogiisa lixaad ugu qoray wargeyska the standard halkaasa faahfaahin macluumaadka iga heli kartaa dhegeystayaal ku saabsan qofka codbixinta waxaa laga doonayo iyo weliba qofka inuu noqdo codbixiye oo asaga markaas uu ku maamulan karo sidoo kalena uu noqon karo qof ku hagi karo noloshiisa iyo weliba deegaankiisa qarinada tuulada iyo weliba countigiisa iyo wadankiisa uu noqon qorka markaasi ka dhigan karo ujeedadiisa sidaa markaasiba uu ku sheegay ninka uu weyneeya guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c fula jobokati wuxuuna sheegay in lacag aada u taqraashaad fara badan ay ku bixi doonto howlahan markaasi dadka loogu geynayo iyadoo diiradan loogu goynayo kuuraha diiradan loogu saarayo sida wargeyska saaka uu qorayo bogiisa lixaad wargeyska the standard dhalinyarada aada u tiro badan oo waqtiyadii wixii ka dambeeyay labadii kun toddobiy tobankii qaatay dhalashada ah waraale waa qaatay dabcan kaararka idga ama kibaandhaha loo yaqaano sida wargeyska uu qorayo ilaa iyo sida taagetka qorshaha labada kun labaylaatanka sida wargeyska ku dhigay saaka waxaa guddiga doorashooyinka xududaha ay qabsadeen in lacaga aada u tiro badan ay ku bixi doonto qorshahan sidoo kalena ay noqon doonto ti markaasi saddex iyo labaatan milyan oo codbixiyaal ay noqon doonaan sanadka soo socda labada kun labaylaatanka waxaana uu sheegay in dirada lagu saari doono looguna fududeyn doono dhammaan qof waliba oo markaasi doonayo inuu codbixi noqdo balse laga doonayo marka hore goobta inuu la xadiro ama la tego kibaandhaha si uu uga qeyb qaato fursadaha soo socda sida wargeyska saaka uu ku qorayo wargeyska wuxuu leeyahay dabcan waxaad markaas dadka laga wacyigelin doonaa ayagoo loo marin doono telefishinada idaacadaha wargeysyada si ay u qaataan codbixinta kaararka dhegeystayaal ee sanada labada kun labaylabaatanka waxyaalo keliya kaya ayaa ka harsan doorashada guud wadanka inay ka dhacdo ama ka qabsanto sida wargeyska saako faahfaahintiis macluumaadkiisa ugu qoray saako wargeyska the standard dhegeystayaal waxaa halkan wargeyska u qoraya shanta su-aalood ee dhegeystayaal ee markaasi xakadka gelisay wadahadalka madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyadoo markaasi aan su-aal ay sidoo kale kasoo bixinin ama jawaab ay kasoo bixinin warqadii loo qoray sida wargeyska uu qoray the daily nation saaka wuxuu leeyahay waxaana halkan markaasi carar iyo weliba kusii abuureysaa hadalada markaasi uhuru iyo madaxweynaha dalka markaasi dhex yaala eegeysaa sida wargeyska bogiis afraad uu ku qorayo waxaana markaas arrimaha qorshe iyo ajenda ay ka markaasi qaab qoraaleydkiisa loogu diray iyadoo wanwaan ay ka ahayeen guddiga markaasi baadiriyaasha dalkani kenya kuwaasoo doonaya in wanwaan ay ka dhex sameeyaan dhegeystayaal madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa kuna sheegeen inaysan u wanaagsanin una fiicneen dalka uuna dabcan u horseedi karto dhibaato xoog leh sida wargeyska uu ku qorayo saaka wargeyska waxaa leeyahay halkan iyadoo state house oo madaxtooyada dalka ay diintay wax ama sidoo kale aysan ka bixinin wax comments ah ama jawaab aysan ka bixin taas ku keeni karto in uu sidoo kale labadooda dhinac ee madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa sidoo kale faraha ay kasii baxdo wadaxaajoodkooda iyo weliba wanwaanti ay guddigaas ay ka wadeen dhegeysaa sida wargeyska bogiisa afraad saaka wargeyska the daily nation uu ku qorayo khubara ayaa waxay soo saareen iyagana saaka halkan ay kaga hadlan leeyihiin dabcan sida wargeyska qeybtiisa dambe uu ku qoray wargeyska the daily nation wuxuu leeyahay ama waxay leeyihin waxaa aada halkan looga hadlay abaarta xoogane wadanka markaasi laga saadaalinayo iyadoo qeybo badan haddana ay soo kordhayaan sida markaas xeybta dalka iyo sidoo kale waa rift valley iyo dhanka markaas kambani waqooyiga dalka ama waqooyi bari dhegeystayaal sida wargeyska halka uu ku qoray wax iyadoo halkan ay kasii darayso sii xumanayso xaaladda sii cakaranaysa ee abaaraha waxaana markaas la sheegaya in waqti sida lagu saadaalinayo kuwa markaas loo yaqaano forecast inay leeyihiin risvel waxa oo dabcan in dabcan wadanka qaymihiisa badan ay noqon doonaan kuwa qalalan oo aysan dabcan aysan heli karin biyo iyo weliba daaqa xoolaha sida wargeyska qaybtiisa faahfaahin macluumaad dheer uu ku qorayo iyadoo halkan laga arkayo sawiro sidoo kale soo qaadeen xoolo dhinteen lo ah oo dhinteen oo abaarta dishay gaajo u dhinteen taasi keenaysa in ay kasii xumaan karayso sida lagu saadaalinayo iyadoo madaxweynaha uu ku dhawaaqay in ay tahay abaartu national disasters haddana bishii hore ayuu saas ku tilmaamay laakiin waxaa loo qontay lacag aada u tiro badan ee wadanka sidii wax looga qaban lahaa looguna iibin lahaa xoolaha iyo dadka heshiin lacagtaasiyo dah keli looga faday gobolka waqooyiga dalka laakiin waxaa hadda iminkan soo badanaysaa lacagtii hore kaga faiistay dhanka waqooyiga dalka kuwaas wax looga qaban karo xoolahooda iyo ayaga in wax loogu qabto laakiin waxaa iminkan la saadaalinaya sidoo kalena kasii xumaan karta kana sii darnaan karta waqooyiga dalka dhanka rift valley iyo sidoo kale ukambani iyo sidoo kale xeebta kuwaas aada iyagana looga deerinayo in ay deg deg wax looga qabto sida wargeyska uu halkan ku qorayo faahfaahintiis macluumaadkiisa dhegeystayaal wargeyska boggiisa lixaad halka wuxuu ku qorayaa iyadoo wasiirka amniga gudaha dor fredi matiangi bogga wuxuu leeyahay waxaa markaas iliga ballan qaadayaa in wax walba raqiis ay ahaan doonaan sida korontada iyo weliba shidaalka fuel prices ama shidaalka qiimihiisa ayaa sare usii kacay muddooyinka u dambeysay ama isbuucan ama waxay ahayd dhegeysaal bishan gudaheeda kadib markii arrintan ay baraha bulshada qabsatay sidoo kale dowladda ciidan fara badan ay ku noqotay iyadoo ay geeyaanka xamili waayeen qudulduruurigii maalmaha ay ama maalmaha ay soo dhacsan jireen dhegeystayaal kuwa ku sheegeen in wax walba ay ku xiran yihiin korontada iyo sidoo kale fuwelka ama sidoo kale shidaalka sida wargeyska u qoray saaka wasiirka amniga gudaha dor fred matiang wuxuu sheegay inuu dowladda u xaqiijin karay dadka weliba in ay dhibaatadan ay ka xaliyeen sidoo kalena ay ka fariisan ay ka wada xaajoodeen dadka markaasi qusayso iyadoo ballanqaad xoogan u sameeyey sida wasiirka ku sheegayo inkastoo la garanay wasiirka halkuu kasoo galay arrimahan laakiin haddana waa howlaha iskudubidda qaranka sida wargeyska boggiisa lixaad uu kaga qorayo wargeyska faahfaahintiisa macluumaadkiisa halkaasi qaybta kaga aqriso wargeyska the daily nation iyadoo ay maxkamadda laakiin ay kasii horreysay arrintan ay sheegtay in ay si deg deg ah arrinta wax looga qabto oo dib ay guddigaas iskugu laabtaan sidii qiimaha wax looga dhimi lahaa ayna suurtagal ahayn karin in qiimaha shidaalka uu sar usii kaco dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhegeyste waxaan filayaa si qurux badan wanaagsan inay dhammaantiin kusoo wada kacdeen wargeyska sidoo kale boggiisa tobnada halka wuxuu ku qoray macalimiinta shaqala-aanta ah yaa iminka raadsanayaan macalimiinta waa macalinka qofka markaasi aan dhammaystirnayn sidoo kalena aadayo iskuulada halkaasi oo lacag yar waa kuwa aan markaas loo u diiwaangashanin dowladda sidoo kale guddiga macalimiinta u qaabilsanee t e c ayaa halka iminkan markaasi tartan xoogan kula qaba kuwa kale halkaasoo sheegtay in boosas ama ay ka bannaan yihiin ilaa iyo kun saddex waa kun soddon iyo sideed macalimiin ah oo bannaan laakiin halkaas ayaa ku yar macalimiinta iyadoo aad macalimiin aada u tir badan ay kasoo baxayaan jaamacadaha iyo kolejyada una doonayaan ama raadsanayaan dhegeystayaal sidii iskuullada wax ay ku bari lahayeen ay noloshooda shaqo u bari lahayeen dhegeystayaal kuwa sida wargeyska bogiisa tubnaad saaka uu ku qorayo halkaasi ka aqris macluumaadka ku saabsan dhegeystayaal idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan karaloqda dhegeystayaal waqtiga dibdhac xoogan nagu imaaday iyadoo halkan manhajka cusub ee kari kalaamka ah weli ay hadalhayn ka taagan tahay waxaa markaas iminka laisku fahmi la-yahay bal suurtagalnimada iyo sida markaasi looga dhaadhicin karo waalidiinta macalimiinta iyo ardayda in ay markaas xubin ama kaalintooda ka qaataan dhegeystayaal qaybta markaasi suurtagalnimada manhajkan iminka lagu dhaqda ee wadanka oo dabcan manhajkii hore ee eight four four iyo manhajkan iminka c c b c loo yaqaano dhegeystayaal iyadoo ay sheegayso in culeys xoogan ay soo bixi karto macalimiintana sidoo kale khubarad ama usan fahamsanin ama aysan dadaallo xoogan u hayin ku saabsan manhajkan dhegeystayaal sida wargeyska uu ku qoray saaka iyadoo la sheegay in tababaro xoogan ay u baahan yihin macalimiinta waqtiyada soo socdo si ay jahwareer halkaas aysan ooga dhicin dhegeystayaal waa tahay wargeyska dhegeyster wanjiki oo asana wuxuu leeyahay dabcan waa inaa markaasi madax ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga uu kala cadeeyey bar inuu asaga qofka musharaxa u taagan inuu kala cadeeyo ama insu kala ahayn sida wargeysku uu ku qaray jimi jinki oo xubin amar asagana ka ahaa xisbiga o d m asagana wuxuu sheegay xaqiijiyey inuu u tartamayo kursiga ugu sare ee dalka ee loo yaqaano presidential race waa madaxweyninimada dhegeystayaal sanada labada kun laba labaatanka sida wargeyska ku qoraya bogiisa shanaad qeybta gacanta midigta kaa qabanayso halkaas ayaa kaga akhrisan karaysaa dhegeysta macluumaadkii faahfaahinta iyadoo halkan laisku fahmi lahay xisbiga o d m cidda rasmiga saxda ay usoo qaadanayso laakiin jim wanjiki wuxuu leeyahay anigaa safartan ku haboon inkastoo waqtiga uu soo dadaalay sidoo kale soo kufay baaba raila odinga ayou la jeeda dabcan laakiin wuxuu leeyahay safartan ayagii inoo daaya xubin ayuu markaas xisbiga o d m uu ka yahay dhegeystayaal oo sidoo kale dadka wuxuu ku jiray lacagta qarashaadka markaasi ku bixin jiray xisbiga waqtiyadii doorashooyinka labada kun saddex tobankii labada kun toddoba iyo tobankii dhegeystayaal waana kaalinta ninka ka qaadsay saaxiibada ay ahaayeen laakiin iminkan siyaasadda ayaa gashay jimi wanjiki eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan suwax wanaagsan dhegeysa si wacan oo wanaagsan ayaan dhammaan filayaa inaad dhammaantiin kusoo wada kacdeen oo dhammaan dariskii jaarkii qaraabadii inaad ku waabariysatee ama waa inaad waabariyseen ama sidoo kale aad dhahdeen si wacan ku waabariisateen say tihiin xaaladaha ka warrama inaad dabcan gacanta ismaliseen oo si wacan isku booqateen ayaan filayaa dhegeystayaal suwax wanaagsan dhammaantiin bal qof waliba iyo laba iyo saddex ilbiriqsi balse tahay xaaladda iyo deegaanka iyo maqalka idaacadda keliya dhegeystaha qadka u horey telefoonka ku jira waa lasoo dhawan ku salaamaya magacaaga halo star f m ka gudub star f m suwax wanaagsan soo dhawo walaal magacaaga halo salaamu calaykum wacalaykum salaam halkay ku sugan tahay
yuusuf waa xaga bashkaxa joo jooga xagadheer walaal waa ku salaamay se dhowyahay bashkax xagadheera
alxamdulillah walaal aad baa loo fiicanya maanta ogaa yar cadadaa jirta marka tirkoobki iyo raashin qaadki dhammaan iyo shaqooyinka waa waa saa kala socotaa marka aad iyo aad baa nii salaama insha allah waxaan leeyahay roob allah nasiyo insha allah sanad dhegeystaasi inkastoo qadka hal qad uu telefoonka uu shaqeynaya saaka dhegeystayaal qad- qadka kale insha allah uu hagaagi doonaa qadka xiga star fm soo dhawo walaal magacaaga soo Halo, dhawo David.
waa ku salaamaya magacaaga soo dhawow maxamed tobane gaarisa dhegaburi saaxib see lagu yahay dhigabuure saaka dhegaburi jawiga waa degan yahay amniga sidoo kale xaaladda alxamdulilah maasha allah boqol kiiba boqol mhm
saaka aad iyo aad baan idin salaamaya waan ficannahay abaarta allah naga dulqaado maan leenahay iyo koronaga aad baad mahadsan tahay dhegeystaasi dhekaabuurey maxamed uu mahadsan yahay saaxiibkaasi alaaba idaacadda star f m la soo xiriiro xigaha kale qadka telefoonka soo dhow waan ku salaamaya suwax wanaagsan halow
halo salaamu calaykum wacalaykum salaam magacaagii sheeg
waay waandab moogaay soo dhawow
waandha walaalkay dhammaan dadaab waa lagu fiican intaan ka warqabo maxaa la hadalaya moogaay
hadalhayn ma jirto walaalkay oo salaamaya in badan way mahadsan tahay gabadhaasi anigana insha allah gabadhay waa inaa moogaay oo la baxo moogaay moogaay moogaay walaal soo dhowo magacaaga waan ku salaamaya suwax wanaagsan
waa saa wanaagsan ayaalka ku sugan tahay
mandheera mandheera see lagu yahay mandheera
maasha allah gaadis isku waqti maasha allah waa waa tahay mandheera waan salaamaya dhammaantood dhegeystayaasha kale xigaha qadka telefoonka mombasa kuala kilifi tanariva iyo sidoo kale cielo dhammaan ayaguna soo dhowaan dhaweyna dabcan waxaan filaya si wanaagsan inay noo dhegeysanayaan balanbala masalaani dhankaas iyo lafey basweyne walaal soo dhowo magacaaga wacalaykum wacalaykum salaam halka ku sugan tahay
bakad xagadheere koloosh xagadheere quloosh xagadheere ka waran
waa ku salaamaya masha allah isagaa la fiican yahay oo bariga alxamdulilah si fiicana lagu soo kacay si fiicana loo shaakalsooday maasha allah iskuuliya la kala aaday keerna way socotaa maanta hootigi raashin buu qaadanayaa roob ilaahay noo keenana insha allah aamiin roob allah keena reexagareer dhammaan xigaha kale qadka telefoonka u dambe gorur intaan warkii sideedii subaxnimo inugu dubin dhegeystay iyo cabdalla cabdallah isniin wanaagsan dhegeystayaal soo dhow walaal magacaaga
waaleykum salaam waraxmatulla barakaatu halkay ku sugan tahay
gaarisa See lagu- gaarisa se lagu yahay
alxamdulilah maxaa la hadalayaa
waxlaa lam jiraado alxamdulilah si wacan loo birsa ceelka guulkii ah maqaankana aadeen Mhm. aad baad maadsan tahay dhegeystayaasi gaarisa iga soo wacay dhegeystayaal intaan cabdalla mikrofoonka ku duban laakiin eh, hal dhegeysan qadka telefoonka siinaya kadibna warka ayaan usii dhaadhicinaa subax wanaagsan dhammaantiin qadka da- telefoonka ugu dambeeya walaal soo dhow magacaaga halkay ku sugan tahay war ila hadal ila hadal iska gaabi raadiye Waalaikumsalam.
wacalaykum salaam halkay ku sugan tahay mombasa bas waa ma- ducala
ها ألو.
ما عبد الحكيم ducala see tahay وفعلا الحمد لله haye ducala qofka maaha show
عبد الحكيم عبد الحكيم cabdixakiin haa cabdixakiin cabdixakiin see tahay وفعلا الحمد لله dhegdheg soo maahan mombasa ها والوفي عينها الحمد لله الهايدا الحمد لله iibashaal iibashaal saaxiib dhegeystayaasii qadka telefoonka u dambeeya dhegeystayaal idaacadda star f m oo tu gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal dhegeystayaal Ah, kulanti wacan oo wanaagsan saaka diiradda waxaan ku saari doonaa barnaamijka hogaanka xaaladda dalka isniin ay tahay dhegeystayaal raila odinga oo galankii dambe ee shalay markaasi gaaray magaalada gaarisa iyadoo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka raila odinga gelinkii tam- waa gelinkii dambe ee shalay halkaas uu ka gaaray eh, magaalada gaarisa halkaasi oo ay soo dhaweeyeen dad markaasi deegaanka ah iyadoo raila madaxa waa xisbiga madaxa o d m waxaa ismaamulka gaarisa waqooyiga bari halkaasi geeyey ololihiisa siyaasadeed ee sanadka labada kun labaatanka waxauna sheegay inuu doonayo inuu markaasi xaliyo caqabadaha ka jira gobolka oo ay ka mid yihiin macalimiin yarida amni darada iyo biyo yarida iyo waxyaabaha la midka ah. waxa uu sheegay in gaarisa ay tahay irida laga galo gobolka waqooyi bari sidaas awgeedna la dhammaystiri doono dhismaha wadadaas ku xidha ismaamulada gaarisa wajeer iyo mandheera raila odinga oo shalay markaasi ku sugnaa ilaa iyo maanta ku sugan countiga gaarisa ah, raila ayaa hoosta ka xariiqay in uu war markaasi in uu ka warqabo saameynta cudurka safmarka covid sagaal iyo toban iyo weliba abaarta ku- ay dhibaa- ay halkaasi kasoo gaadhay ama ay ku yeesheen dowladda deegaanadaasi ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa tilmaamay inay lamaga maarmaan ay tahay in ardayda gobolka waqooyi bari ay fursada siiyo barashada culunta m, dabca macalimiinta si loo buuxiyo gobolka dhan weliba ay markaasi ka saameyn karta kana taageeri gara- karayaan sida markaasi ku caday ololihiisa siyaasadda halkaasu ku tegay dhegeystayaal dhegeystayaal oo keliya ma ahan maanta ayaa la filayaa in markaasi argo fara badan ee dhinacyada kala duwan ka imaanaysa inay ku kulmaan halkaasi ka ar- arrinsadaan siyaasadiisa mustaqbalada ee siyaasadda labada kun laba iyo labaatanka iyadoo halkaasi ku sugnaan doona maanta kana soo bixi doona gelinka dambe ee beri ee dabcan oo talaado ah uu kasoo bixi doona halkaasi sida laakiin maanta ku cad waxuu kalamo kala duwan la qaadan doonaa o- o- odayaasha waxgaradka iyo sidoo kale o- culummada ee, ardada waa dabcan waa dhalinyarada iyo du- iyo haweenka halkaasi laakiin waa gobolada dhammaan sida waqooyiga dalka isyelo kuwa ka imaaday kuwa markaasi marsaabit mandheera iyo wajeer iyo moyaale iyo gaariso oo xalay markaasi kulamo duwan kala duwan ula qaadanayay halkaasi oo kusoo dhibay gobonaha countiga gaarisa cali qorane waxaana markaasi si dhow diiran halkaasi dadka uu kula hadlay asagoo markaasi u sheegay inay sidoo kale sii wada hadli doonaan si wadaxaajood fara badanna ay samaysan doonaan gobolka waqooyi bari arrimo fara badanna sidoo kale ay diiradda ku saari doonaan horma horumar oo horumarineed ee aadka u danaynayaan siyaasadda ayaa iminka durbo bilaabatay iyadoo labada kun laba iyo labaatanka oo keliya wax yar ay naga hadhsan tahay iyadoo bisha sideedaad ay keliya loo dareeri doono dhegeystayaal laakiin sidoo kale ogsoonow siyaasadda waxaa isku hayaan jimmy wanjiki iyo raila odinga oo hal xismi markaasi ka wada tirsan ee o d m jimmy wanjiki oo shalay asagana markaasi sheegay oona dhe- eh, markaasi ku tilmaamay raila odinga inuusan la kala garanayn waxyaalaha iyo halka uu ka tirsan yahay iyadoo u muuqata in uu halka uu ga- gobolka waqooyiga dalka uu ku sugan yahay countiga gaarisa raila odinga ganacsatadaha caanka ee jimmy wanjiki sidoo kalena doonayo inuu u tartamo xilka madaxtinimada ee doorashada guud ee sanadka dambe ayaa warar markaasi ama weerar dhanka afka ah ku qaaday hogaamiyaha xisbiga o d m raila odinga inkastoo o d m oo sidoo kale asagana uu ka tirsan yahay waana ninka markaasi ma dhanka dhaqaalaha kasoo gelin jiray countiga dabcan waa kasoo gelin jiray xisbiga o d m waxa uu sheegay in ra-iisul wasaarihii hore dalka laga doonaya inuu caddeeyo haddii uu tartamayo ah, jagada ama u tartamayo jagada ugu sare ee dalka ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka raa'ila ma noqon karo ciyaaryahan garsoore iyo weliba calan wade waa in uu markaasi ku dhawaaqaa musharaxnimadiisa si uu u wajaho shakhsiyaadka doonayo inuu xisbiga o d m ku matalo doorashada guud ee soo socoto ayuu yiri jimmy wanjiki hadal markaasi kala duwan uu ka jeedinayay sidoo kale socdaalo kala duwan uu ku tegayay me- gobolada dalka jimmy wanjiki ayaa sidoo kale cambaareeyey ku- ah, kuwa kasoo horjeestay eh, tallaabadii uu s- eh, asaga xafiisyo ugu furayo xisbiga o d m gobolka bartamaha dalka waxa uu xusay in ujeedada uu arrinkaasi ka leeyahay ay tahay in xisbiga o d m shacbiyad badan halkaasi uu ku yeesho inkastoo halkaasi sidoo kale uusan ku badnayn eh, galaangalka dhanka siyaasadda xisbiga o d m waxaana laakiin iminkan dadaalo fara badan ay ku bixinayaan xisbiga o d m sidii eh, halkaasi iminkan fara loo gelin lahaa ama faragelin xoogan loogu sameyn lahaa bartamaha dalka waana meelaha markaasi iminkan taageerada iyo weliba ku tashada faraha badan uu ku sameysanaya raila odinga laakiin jimmy wanjiki waxay markaasi foori food isdari laayihiin ama sidoo kale isgeli laayihiin raila odinga halkaasi oo ay ku kala aragti duwan yihiin shakhsiga iyo weliba cidda markaasi mudan in loo siiyo taageerada buuxda rasmiga ee sanada labada kun laba labaatanka raila odinga hadaladiisa waxaa dabcan uu ka mid ah intuu ku sugnaa gaarisa iyadoo sa- sidoo kale aan u imaan doono jimojinki iyo halkay siyaasadda iska hayaan dhegeystayaal iyo jimojinki maxay sababtu raila odinga iyo siyaasadda iyo weliba halka ay iska qaban la-daa maxay tahay laakiin sidoo kale ogsoonow gobolka waqooyiga dalka gaariso ayuu ku sugan yahay gaar- dabcan raila odinga halkaasi oo sidoo kale arrimo fara badan uu kaga hadlay shalay eh, markuu gelinkii dambe oo halkaasi tegey isku soo baxyadii dadka shacabka gaariso ay u sameeyeen halkaasi ay ku matalayeen ama ay la socdeen asxaab aad u tiro badan oo markaasi wasiiro is- dabcan iskugula jiraan xildhibaano sanatarro iyo sidoo kale kuwa waqooyiga dalka ee kasoo jeedo iyadoo maantana la filayo argan kala duwan inay gaarisa tegto halkaasi ay aad diradda laiskula saaro qorshaha iyo sanada labada kun laba iyo labaatanka iyo taari- taari- taageerida buuxda ee la doonayo in la siiyo raila omolo odinga iyo weliba sumcadda halkuu kasoo geli doono weliba percentage ama qiimays isku celcelis ahaan markii loo fiiriyo gobolada kale markii loo barbariyo gobolka waqooyi bari iyadoo sidoo kale uu diirada ku saarayo in uu markaas waxyaalaha baahiyada kala duwan ay qabaan lagaha qabtiri doono waqooyiga dalka sida uu hadalka u dhigay raila odinga waxa uu sheegay in gaariso ay tahay iridda laga galo gobolka waqooyi bari taas waa sidaa awgeedna la dhammaystiri doono dhismooyinka muhiimka u ah ee ka mid tahay wadooyinka isku xidhay maamulada gaariso wajeer iyo mandheera odinga waa mada- ra-iisul wasaarihii hore dalka madax xisbiga o d m e ayaa sidoo kale sheegay in uu wararka ka qabo saameynta cudurka safmarka covid sagaal iyo toban uu dhibaatada uu ku keenay countiga gaariso weliba gobolka waqooyiga dalka waxaana uu sheegay inay dardargelintiisa ay wax ka qaban doonaan iyadoo dadka looga wacyigelinayo inay kala fogaanshuhu taxadarka ay sameeyaan abaarta ayuu sidoo kale diiradda saaray inay mar kasta uu sheegay inay kusoo noqnoqoto halkaasi laakiin ayadana ay habboon tahay in ay sanduuq markaasi loo sameeyo si aysan mar- dadka dadka reer guuraaga ah ay dhibaatadan mar kale ay ugu soo laabanin waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday biyola'aan biyola-aanta go- ka ka jirta gobolka waqooyiga iyadoo halkaasi u badan yihiin dadka xoolodhaqatada iyadoo ceelal fara badan aysan u qol- u qudneen raila waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga ayaa tilmaamay in laga maarmaan ay tahay in ardada gobolka waqooyi bari fursad loo siiyo barashada culunta macalimiinta ama macalimada si loo bixiyo waa qaabka dhanka waxbarashada taasoo ciriir fara badan ay ka taagneed muddooyinka u dambeysay laakiin wuxuu sheegay inay u baahan tahay taxadarkeeda iyo weliba wax kaqabadkeeda waxaana tilmaamay in uu wax ka qaban doono sanada labada kun laba iyo labaatan waa siduu hadalka u dhigay raila odinga
Gariza hoye! Gariza hoye! Asanteni, tumerudi, tumerudi Garissa. Tunajua ya kwamba mmekuwa na shida mingi zaidi, tunajua mambo ya COVID imepiga nyinyi hapa, tunajua mambo ya drought, mambo ya ukame, vile vile mmeleta shida mingi hapa zaidi. Tunajua vile mifugo zimekuwa zinakufa kwa sababu ya ukosefu ya maji. Tunajua sura ya kiuchumi. Mimi vile mnavyojua, ndio nilikuja hapa Garissa nikiwa waziri wa barabara na ujenzi, na nikasema ya kwamba tutajenga barabara ya lami kutoka Garissa Modogashe. Sasa nasema hiyo barabara itatoka Modogashe ingie Wajia iende mpaka Mandera, tena itoke Wajia iende mpaka Moyale. Ile ingine ya Lapsset ya Lamu inakuja tayari kupitia hapa mpaka Isiolo mpaka Addis Ababa, na reli itafuata. Najua mambo ya usalama na mambo ya elimu ya watoto. Tunataka kuona kama watoto wanapata chakula sawasawa katika mashule, irudishi sawasawa. Alafu vile vile ukosefu ya walimu, mimi najua mambo ya ukosefu ya walimu hapa. Tunataka kuona kama walimu wanakuwa wengi. Tunataka serikali ipewe watu ambao wanatoka eneo hii nafasi mzuri ya kuingia katika elimu ya walimu ili tupate walimu wengi ambao wanatoka hapa Northeastern.
raila odinga ayaa sidoo kale ka hadlay baahida loo qabo in warshadaha hilibka ee k m c waa kenya meat commission ay xoolaha ka iibsato xoolodhaqatada gobolka waqooyiga si ay markaasi xubin ama kaalin ay uga qaataan una dareemaan in xoolahooda qiimo ay ku leeyihiin raila odinga intuu ku sugnaa shalay gaariisa gelinkii dambe uu tegey iyadoo sidoo kale xalay kulamo kala duwan uu ku- halkaasi ku qaadanayay eh, dadka deegaanka ah waxaana la filayaa maanta in dad asxaab kale ay markaasi kusoo biiri karaan ama kusoo biiri doonaan kuwaas oo looga arisan doono ayaha mustaqbalka waqooyiga dalka waxaana markaasi lasla- isla- lasla fiirsan doonaa inkastoo ololihiisa siyaasadda waqooyiga ma- ma ku sugnaan doona waqti ilaa iyo gelinka dambe ee beri sida markaasi qaar ay sheegayaan raila odinga xoola dhaqatada waxa uu tilmaamay inay markaasi kaga faa'iidstaan fursadaha sidoo kalena warshada hilibka ee k m c waa kenya meat commission oo si deg deg ah ay uga iibsadaan xoola dhaqatada uuna geyn doono si ay tillaabadaasi loogu dhaqaaqo Tunasema hapa nyinyi mko na mifugo mingi zaidi, hapa inaweza kuwa kiini ya uchumi wetu kwa upande ya m- ya mifugo. Tunataka KDF iwe inanunua ng'ombe na nyama kutoka hapa. Tunataka kujenga kichinjio uzuri pande hii, ili nyama mingi inatoka hapa inaenda Nairobi zingine zinachukuliwa na ndege naenda mpaka kule Saudia, kule Dubai, katika Middle East. Sawa sawa, hiyo itaweza kuinua uchumi ya wakaji wa hapa. Hiyo ndio sababu mimi nimesema tunataka kuanza safari mpya.
sidoo kale waxa uu dhaliilay xisbiga jubilee oo uu sheegay inuusan si buuxda u oofinin ballanqaadkii ahaa in ardada la siinayo la siinayo kombyutarada yaryar si ay wax u- markaasi ula jahan qaadaan tacliinta casriga ah waxaana uu sheegay inay ku fashilantay arrinkaasi oo keli aysan ahayn kombyutarada laakiin waxyaalo fara badan oo u baahneyd in wax looga tilaabsado ee waqtiyadii ololihii ay ku jireen waxa uu sheegay in uu dardarangelin doono arrimo dhowr ah oo u baahan cas- a- waxyaala- waxyaalaha casriga ah iyo weliba gobolka waqooyiga dalka ama waqooyi bari inay u baahan yihiin laakiin uu u fiirsanayo waqtiyo fara badanna uu doonayo inuu ku bixiyo haddii uu labada kun laba iyo labaatanka uu jagadaasi ku guuleysto ayna ka gudbi doonaan baahyo aad u tiro badan sida uu ku sheegay raila odinga ololihiisa shalay gelinkii dambe ee gaarisa uu ku tegey Kuna wengine wanasema uongo, waliahidi vijana ati watampatia kila mtoto katika primary laptop, ati watakuwa ni high tech uh, vijana wa ICT. Sasa hao watoto wanamaliza ma- wanamaliza darasa ya kumi na mbili alafu wanaambiwa sasa chukua wheelbarrow, ati kazi ni kazi. Mnataka wheelbarrow?
iyadoo uu ku sugan yahay gobolka dabcan waqooyiga dalka raila omolo odinga maantana la filayo in ar- eh, arrimo dhowr ah halkaasi ay ka wada hadlaan Ah, sida qorshihiisa eh, uu ku egyahay dhegeystayaal maalinta ama maanta uu ka egyahay laga yaabo beri eh, eh, niska hore inuu kasoo baxo halkaasi sida qaar ay sheegayaan ayaa haddana waxaa markaasi la kala garan layahay qofka shaqsiga ee aadka iskaga soo horjeedaan ee siyaasadda ama sidoo kale xal xisbi ay ka wada tirsan yihiin waana ninkii markaasi ganacs waa- waa ninka markaasi ganacsatada ah sidoo kalena dhaqaale badan ku bixin jiray xisbiga o d m raila odinga xisbigiisa waxaana uu sheegaya iminkan inuu asaga uu u hanqaltaagayo kursiga ugu sare ee dalka ganacsadaha caanka ee jimi wanjiki sidoo kalena doonayo inuu u tartamo xilka madaxtinimada ee doorashada guud ee sanadka dambe ayaa warar dhanka ah- weerar dhanka afka ah ku qaaday hogaamiyaha xisbiga o d m raila odinga waxa uu sheegay in ra-iisul wasaarihii hore dalka laga doonayo in uu caddeeyo haddii uu u tartamayo jegada hogaanka ugu sare ee dalka ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka raila ma noqon karo ciyaaryahan garsoore iyo can- calanwade waa inuu markaasi dha- u ku dhawaaqaa musharaxnimadiisa si uu u wajaho shakhsiyaadka doonayo inay xisbiga o d m uu ka matelaan doorashada guud ee soo socoto ayuu yidhi jimi wanjiki jimi wanjiki ayaa sidoo kale cambaareeyey kuwa, kuwa markaasi kasoo horjeeda tallaabadii uu asaga xafiiska uga furayo xisbiga o d m gobolada bartamaha dalka waxaana uu xusay in ujeedada ur- eh, arrinkaasi ay ka leedahay ay tahay in xisbiga o d m ay shacbiyad badan halkaasi ay ku yee- ay ku yeelato inkastoo ay x- bartamaha dalka ee lagu arkin eh, xafiisyo ee xisbiga o d m uu leeyahay halkaasi oo sidoo kale mucaarad ay isku yihiin aysan isku wanaagsanayn una u u hogaansan ama kuwaasi oo u hogaansama dhanka dowladda ganacsadahan ayaa sidoo kale ku adkaystay inuusan ka tegi doonin xisbiga o d m maadaama uu maalgelin xoog leh ku sameeyey xisbigaasi waxa uu sheegay inuu filayo in doorashada xisbiga o d m ay noqon doonto mid xor iyo xalaal ah sidoo loo helo ciddii tigidka xisbigaasi u- ugu tartami doonto hogaanka sare ee dalka wajiga waa wanjiki ayaa hadalkan ka jeeday ismaamulada mombasa shalay oo ku buriyey in hogaanka o d m ay markaasi qabtaan doorashooyin si xisbiga uu u yeesho xubno dhab ah oo markaasi ku matalayo sanada labada kun labylaatanka waxa uu sheegay in sanadihii labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii ganacsadahan caanka ah ee lagu lagu magacaabo jim wanjiki inay markaasi ay ka go-an tahay sidoo kalena ay doonayo in fursadan uu sidoo kale uu kasoo uu ku soo baxo haddii uu garab ku siiyo raila odinga laakiin raila odinga oo lalihiisa siyaasadda ayuu dabcan geeyey dhanka waqooyiga dalka ee kenya waana gaarisa halkaasi oo xulafo ama da- halkaas dabcan af- waa halkaas oo la filayo in wafuud kala duwan ay maanta ku shiri doonaan eena kulamo kala duwan ay la qaadan doonaan kuwaasoo ka kala imaan doono sida horaanba la sheegay ah, ay ka imaan doonaan gobolada qaar raila ayaa markaasi sheegaya in ay fursadan ay markaas u noqon doonto midii wax looga qaban lahaa gobolka sidoo kalena looga arisan lahaa siyaasadda mustaqbaleed ee waddanka maalinta eh, maanta la filaya in ra-iisul wasaarihii hore dalka xisbiga oo sidoo kale madaxa xisbiga o d m ee dalka lagu uu la kulmo wufuud markaas iyo hogaamiyaasha shanta ismaamul ee wajeer isiolo marsabiti mandera ay ka hadlaan arrimaha mustaqbaleed ee siyaasadda labada kun laba labaatanka iyadoo uu sheegay in ay markaas isla qoondhigi isla qaada dhigi doonaan isla gorfeyn doonaan arrimo dhowr ah siduu asaga hadalkiisa u dhigay raila odinga xalay ayuu ku baryay ama xalay ayuu markaasi joogay ama seexday ee dabcan countiga gaarisa halkaasi uu kusoo dhaweeyey gabanaha countiga gaarisa cali qorane haddaba dhegeysa kulankaasi uu ku tegey countiga gaarisa iyo sidoo kale wafuuda iyo weliba hogaamiyaasha kala duwan ee shanta ismaamuul ee wajeer isiolo marsabit iyo mandera ee gaarisa ay maxay markaasi usoo kordhin doontaa hos- hogaamiyaha xisbiga o d m raila odinga waana se siyaasadiisa iyo weliba halkaas dhaxalka uu ka keenayo arrimaha markaasi ballanqaadyada uu sidoo kale usoo kordhiyey shalay ay ka mid tahay markaasi guddiga kuwa hay-adaha waa dabcan kuwa markaasi hilibka Ah, inay markaasi xoolaha ka iibsadaan halkaasi weliba ah, eh, raila oo sheegay in ciidanka difaaca dalka ee k d f ta xa- eh, xoolaha ay ka iibsadaan ah, waxda eh, hilibka u qaabilsan xoolaha ah, loo qalo inay ka iibsadaan gobolka waqooyi bari halkaasi uu ku sheegay inay qani ku yihiin xoolaha sida lo-da waa siduu asaga uu tilmaamay raila odinga arrimahaas ayaan dhegeysan barnaamijka ku gorfeyn doona kaga hadli doona iyo sidoo kale cod aad maqli doontaan jim wanjiki iyo arrimo dhowr ah iyo weliba sida markaas ay noqon doonto bal eh, xasrada siyaasadeed ee ee raila odinga iyo gobolka waxyaalaha markaas uu imikan uu ka tamaninayo ama sidoo kale ay noqon doonto sida ay doorashadiisa iyo weliba xisbiga uu asagoo u watay o d m taageero xoogan uu kaga heli karo waqooyiga dalka shanta ismaamuul ee n f d loo yaqaana dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysan barnaamijku xadaadiina anigoo ah yuusuf bakar qeybaha dambe dhegeystayaasheeda sharafta leh qiimaha badan ee aan isku xiisin ayaan fursad u siin doona hadduu eebaha raalli ka noqdo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waxyaalaha markaasi raila odinga uu soo kordhin doono iyo weliba ballanqaadadii shalay markaasi uu sii hordhacay iyadoo maantana sidoo kale ay sii adkeyn doonaan kana sii saxiixan doonaan sida markaasi qaar ay sheegayaan raila oo markaasi ku sugnaa shalay ilaa iyo xalay halkaas kulamo kala duwan kula qaadanayay ilaa iyo xilligii dambe ee xalay sida qaar ay sheegayaan lix saac oo habeennimo ay sidoo kale go- arrimo goosgoos halkaas ay ka dhacayeen loogana hadla- loogana hadlayay xilliyada waqtiga siyaasadda labada kun laba iyo labaatanka halkaasi si toos ah imikan ay siyaasadiisa uga bilaabanayso waan isku soo laaban doonaa dhegeysta warkii sagaalkii subaxniyo iyo cabdallah cabdallah dhegeystayaal haiga tegin haiga fogaan waan isku soo laaban doonaa bal fikirkaada aragtida aan dhawi- aan wada dhegeysano bal waxyaalaha markaasi raa'ila uu soo kordhin doono iyo ballanqaadyada iyo weliba sida faa'iidada ee waxyaalaha uu sheegayo iyo in markaasi baahiyada gobolka waqooyi bari ay u qabaan iyo in asaga markaasi hormuud u noqon karo haddii loo doorto sanada labada kun laba iyo labaatanka inkastoo laakiin ay nin qaar ay isku hayaan halkaasi ninka lagu magacaabo jimi wanjiki kusoo noqod wanaagsan dhegeystayaal warkii ayaa soo dhegeysateen ee sagaalkii subaxnimo iyo cabdalla cabdalla dhegeystayaal iyadoo saaka diiradda ku saarayna arrimaha xaaladda dalka dhegeysan weliba waqooyiga dalka iyadoo raila odinga ay garoonka diyaaradaha ee gaarisa kula hadlay shacabka isagoo oo dowladda markaasi ugu baaqay inay markaasi la timaado qorshe waxqabad dhab ah si kor loogu qaado waxda waxbarashada ee gobolka waqooyiga dalka maqooyi bari hogaamiyaha waa hogaamiyaha xisbiga o d m ayaa ku baaqay in baarlamaanka eh, barnaamijka waa dabcan raalli ahda barnaamijka quudinta iskuullada la xoojiyo si wax looga qabto nafaqo xumida ardada ee ku dhacdo iskuullada waqooyiga dalka ra-yil ayaa ciidanka difaaca dalka sidoo kale k d f ta oo ah maamulka waaxda hilibka u baa- ugu baaqay inay xoolaha eh, la- la qalo kasoo iibsadaan gobolka waqooyiga bari ee dalka maalintii shalay dabcan oo ku- la- dabcan uu ku sugnaa halkaasi ayuu eh, kusoo dhabeeyey gabanaha countiga gaarisa cali qorane iyo fiti kale oo markaasi la socday dhegeystayaal hal- halkaasi xalay ay bariyeen sidoo kale maantana la filayo eh, in ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga oo kulmo wafuud iyo hogaamiyaasha shanta ismaamuul ee wajeer gaarisa isiolo Man- marsabit iyo mandera ay kulmaan dhegeystayaal kana hadlaan ayaha mustaqbalka xisbigooda ama xisbiga o d m sidoo kale loo derdergelin karo xisbiga cusub ay markaasi wataan waqooyiga dalka ama waqooyi bar ee dadka xoolodhaqatada ama asalka loo yaqaano oomanaha ee ku soq- ee ku dhaqan dhegeystayaal ee upia movement ay la soo baxeen halkaas ay kaga shiri doonaan arrimo dhowr ah ama ay kaga eh, arrinsan doonaan maanta raila odinga madaxa xisbiga o d m waxa uu sheegay inuu doonayo in la xaliyo caqabadaha ka jira gobolka ay ka mid yihiin macaliminyarada amni darada bi- biyayarida iyo sidoo kale waxyaabaha lamidka ah ee markaasi dadka ee asaasiga ah ama waxyaalaha asaasiga ee dadka aadka ugu baahan yihiin waxa uu sheegay in gaarisa ay tahay erida laga galo gobolka waqooyi bari sidaas awgeedna ee la dhimistiri doono dhismaha wadada isku xiraysa ismamulada gaarisa wajeer iyo mandheera raila odinga ayaa hoosta ka xariiqay inuu marka eh, dabcan uu war- ka warqabo saameynta cudurka uu markaasi ku reebay gaarisa iyadoo dad aad u tiro badan ay u dhinteen sidoo kale dad ay aada ula ildaran yihiin sidoo kale qaarkan- qaar kalena ay noloshooda ee iminkan ay aada ula daala dhacayaan ee cudurka covid sagaal iyo toban uu ku keenay waxa uu sheegay sidoo kale halka uu ku daray inta khudbadiisa shalay gelinkii dambe uu gaarasi ku sheegay in abaarta ay aada u saameysay gobolka waqooyi bari iyo weliba waqooyiga dalka halkaasuu ku sheegay inay mad- mar weliba ay kusoo noqonoqoto laakiin looga- laga doonayo in ay arrintan sidii looga bixi lahaa looga kab looga kabsan lahaa in markaasi sanq- ay- markaasi la gudagalo ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga ayaa tilmaamay in laga maarmaan ay tahay in ardada gobolku ee fursad la siiyo barashada culumta macalimiinta si ay u buuxiso go-aan ah, gaabadka ama baahida markaasi dhiwan ee kala duwan ee gobolka ka jirto waxa uu sheegay in in badan aan ka warahayno ama sida uu hadalka asaga u dhigee macalinyari halka ay ka jirta gobolka waqooyi bari kuwaasoo amni darro awgeed ay kaga soo tegeen waxa uu sheegay in iminkan la derderangelin doono sidii loo heli lahaa macalimiin aada u tiro badan iyadoo markaasi loo marayo ardada gobolka waqooyi bari in si toos ah markaasi xarunta macalimiinta ama maxadka macalim- macalinimada ay u galaan oo caruurta wax ay u baraan dhegeysta raila oo arrimahaasi ka hadlaya shalay intuu gaarso ku sugnaa ayaa sida tan yiri Garissa hoye! Garissa hoye! Asanteni, tumerudi, tumerudi Garissa. Tunajua ya kwamba mmekuwa na shida mingi zaidi, tunajua mambo ya COVID imepiga nyinyi hapa, tunajua mambo ya drought, mambo ya ukame, vilevile mmeleta shida mingi hapa zaidi. Tunajua vile mifugo zimekuwa zinakufa kwa sababu ya ukosefu ya maji. Tunajua sura ya kiuchumi. Mimi vile mnavyojua, ndio nilikuja hapa Garissa nikiwa waziri wa barabara na ujenzi, na nikasema ya kwamba tutajenga barabara ya lami kutoka Garissa Modogashe. Sasa nasema hiyo barabara itatoka Modogashe ingie Wajia iende mpaka Mandera, tena itoke Wajia iende mpaka Moyale. Ile ingine ya Lapsset ya Lamu inakuja tayari kupitia hapa mpaka Isiolo mpaka Addis Ababa, na reli itafuata. Najua mambo ya usalama na mambo ya elimu ya watoto. Tunataka kuona kama watoto wanapata chakula sawasawa katika mashule, irudishi sawasawa. Alafu vile vile ukosefu ya walimu, mimi najua mambo ya ukosefu ya walimu hapa. Tunataka kuona kama walimu wanakuwa wengi. Tunataka serikali ipewe watu ambao wanatoka eneo hii nafasi mzuri ya kuingia katika elimu ya walimu ili tupate walimu wengi ambao wanatoka hapa Northeastern.
raila odinga ayaa sidoo kale ka hadlay baahida ee loo qabo in warshad hilibka ee kenya meat commission ay xoolaha ka soo iibsato xoolodhaqatada kuwaasi oo la sheegay inay qani ku yihiin dhanka xoolaha sida lo-da ariga waa sida isaga uu hadalka u dhigay raila odinga odinga raila oo ku sugnaa ololihiisa siyaasadeedna dhankaasi waqooyiga dalka geeyay halkaasoo la filayo in maanta hufuud kala duwan uu kula kulmo iyadoo xalay markaasi ay socotay sheeko dabcan ay wada socotay wadahadal aada u tiro badan ee lo- looga hadlaya loogana arrinsanayay siyaasadda labada kun la ilaabsankay sidii taageero xoogan laiskugu siin lahaa ee sida laisku qabansiin lahaa xisbiga cusub ee upia movement ee markaasi la wado ee gobolka waqooyi bari lasoo baxeen raila ayaa hilibka sheegay in ay dardargelin doonaan sidii warshadaha hilibka ay weliba ciidamada difaaca dalka ay ka iibsadaan xoolo aada u tiro badan weliba lo-da sidii ha- een, markaasi u noqoto in xoolahooda lagu qiimeeyo qaniga ku yihiin dadka xoolodhaqatada ee waqooyi bari Tunasema hapa nyinyi mko na mifugo mingi zaidi, hapa inaweza kuwa kiini ya uchumi wetu kwa upande ya ya mifugo. Tunataka KDF iwe inanunua ng'ombe na nyama kutoka hapa. Tunataka kujenga kichinjio uzuri pande hii, ili nyama mingi inatoka hapa inaenda Nairobi zingine zinachukuliwa na ndege naenda mpaka kule Saudia, kule Dubai, katika Middle East. Sawa sawa, hiyo itaweza kuinua uchumi ya wakaji wa hapa. Hiyo ndio sababu mimi nimesema tunataka kuanza safari mpya.
waxaa u dhaliilay xisbiga xaakim waa xisbul xaakimka jubliye oo uu sheegay inuu si buuxda u oofinin ballanqaadkii ahaa in ardada la siinayo kombyuutarada yaryar si ay ula jaanqaadaan tacliinta casriga ay loo baahan yahay waxa uu sheegay inuu dardaragelin doono oo ay ardayda gobolka waqooyi bari ay kaga dambeeyaan sidoo kalena taageero xooga lagu siin doono iyadoo la kubcinaya dhanka dhaq- da- dabcan dhanka markaasi tacliinta casriga ah ee loogu baahan yahay ama ardayda u baahan tahay waxa uu sheegay inay markaasi ku fashilmeen arrimo badan oo ay ka mid yihiin waxbarashada sidoo kalena ay ka mid yihiin waxyaalaha markaasi asaasiga ee kenyaanka ay aadka ugu baahan yihiin halka markaasi lagu dar- dabcan laga dhaadhicinayo dadka waxyaaba waxyaaba aan suurtagal u ahayn sidoo kalena waxba aan lagu qaban karin sida uu hadalku dhigay inkastoo markaasi hadalka uu ku durayey rais waa dabcan uu ku durayay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyadoo soo- sidoo kale uu soo hadal qaaday arrinta ku aadan dhegeystayaal ee wilbaro oo ah ga- gaarigacanka ee markaas halgudhigiisa uu yahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto weerani weera oo hadaladiisa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka shaqo waa shaqo oo markaas la kala xulan kan hoos jooga inaan soo qaadno cas sidoo kale geyno dabaqa markaasi la dhexe ama da- dabaqa sare sidaa markaasi hadalka uu ku dhigaya isaga madaxweyne ku-xigeenka laakiin waxaa dabagalay ra-iisul wasaare hore dalka raila odinga madaxa xisbiga odm shalay mar uu ku sugnaa gaaraysa wuxuu ugu sheegay inaga ma ma ogolaanaysaan arrin markaas aan soconaynin oo ah markaas dib inugu celinayso bal raila arrimaasi Kuna wengine wanasema uongo, waliahidi vijana ati watampatia kila mtoto katika primary laptop, ati watakuwa ni high tech uh, vijana wa ICT. Sasa hao watoto wanamaliza ma- wanamaliza darasa ya kumi na mbili alafu wanaambiwa sasa chukua wheelbarrow, ati kazi ni kazi. Mnataka wheelbarrow?
dabcan maanta ayaa la filayaa in ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga uu la kulmo wafuud iyo weliba hogaamiyaasha shanta ismaamul ee gaarisa isyelo wajeer ee mandera iyo sidoo kale marsaabit inay halkaasi ku wada kulmaan inkastoo la sheegayo in xalay ay socotay arrimo ee xasaasi ah oo looga hadlaya aayaha mustaqbalka waqooyiga ee dalka kuwaasoo lagu sheegay in ay dhibaato xoogan ay ka taagan tahay intii u dambeysay muddooyinkii ee waqtigii ay markaasi dowladda ama dowladda cagaheeda ay ku istaagtay ee kenya ku sheegtay inay gobollada kale kaga dambeyso lana doonayo in taageerada iyo weliba isku imaatinka qorshaha iminkan in la dardargeliyo iyadoo loo marayo xisbiga o d m ciidamada ee ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga imikan uu xabadka u qaraacanayo inuu doonayo u tartamo sanadaha labada kun laba iyo labaatanka laakiin ololihiisa siyaasadeed oo gobolka waqooyi uu ku wato waxaa markaasi qaar ka mid ah dhaliilaya sida markaasi ninkan ka mid ah ganacsatada caanka jim wanjiki sidoo kalena doonaya in asaga uu u tartamo xilka madaxtinimada ee doorashada guud ee sanadka dambe ayaa warar markaasi weerar dhanka afka ku qaaday hogaamiyaha xisbiga odm raila odinga iyadoo sidoo kale uu sheegay in ra-iisul wasaarihii hore dalka laga doonayo in uu ka markaasi caddeeyo haddii uu u tartamayo jegada hogaanka u sarreeya ee dalka ee sanadka labada kun layo labaatanka raila ma noqon karo dabcan ciyaaryahan garsoore iyo lisido caalam wade waa inuu markaasi ku dhawaaqaa musharaxnimadiisa si uu wajaho shakhsiyaadka doonayo in xisbiga o d m uu ku matelaan doorashada guud ee soo socoto ayuu jiri jimonjiki waana jimonjiki ayaa sidoo kale dabcan ka cambaareeyey kuwa kasoo horjeeda tallaabadii uu isaga xafiisyo uga furay xisbiga o d m gobolka bartamaha dalka waxa uu xusay in ujeedada uu arinkaasi ka leeyahay ay tahay in xisbiga o d m shacbiyad badan halkaasi ku yeesho waxaan ogsoonnahay in bartamaha dalka ay sidoo kale mucaarad ay halkaasi ka aqbali ama sidoo kale ay aada u jecleen o d m halkaasi oo la sheegayo in ay taageero buuxda uusan ka helaynin xisbiga o d m laakiin arrintan imikan uu bawaanta u socota ayaa ka mid ah isagoo madaxweynaha ka codsanayo sidoo kale u marayo dardargelinta kalaadhicinta dadka ku dhaqan bartamaha dalka iyadoo loo marayo dadka waxgaradka iyo sidoo kale siyaasiyiinta sidii raila odinga ay kusoo xulan lahayeen ama kusoo ku taageeri lahayeen ganacsadaha ayaa sheegay in ay ka tegi doonin xisbiga o d m maadaama uu maalgelin xoogan xoog leh markaas uu ka sameeyey xisbigaasi muddooyinka u dambeysay kasoo bilaabta labada kun saddex iyo tobankii labada kun iyo sidoo kale toddoba iyo tobankii sheegana in qarashaad fara badan uu geliyay xubin sidoo kale uu ka yahay xisbigaasi waxa uu sheegayaa in uu filayo in doorashada xisbiga o d m ay noqon doonto mid xor iyo xalaal ah si loo helo ciddii tigidda xisbiga ugu tartami doonto hogaanka saraada labada kun tanka wanjinkii hadalkan ka jeeday ismaaciilka mombasa shalay ayaa markaasi ku boriyey hogaanka odm inay qaataan doorashooyinka si xisbigada uu ku yeesho xubno aada dhab ah u ah oo markaasi taageero xoogan markaasi asaga ay ku leeyihiin oona ay sida uu hadalka u dhigayo jimo jeki iyadoo sidoo kale ololihiisa siyaasadeed uu ku wato raila odinga bartamaha dabcan bartamaha dalka uu kasoo waday kuna soo maray meelo dhowr ah haddana waxau u dambeeyey countiga gaarisa weliba ismaamulada dadka xoolodhaqatada ah la filay maanta inay kulamadaasi wax ku ole ay ka soo saaraan sidoo kalena ballanqaadyo xoogan ay ku soo saareen sida isaga hadalkiisa u dhigee raila waa dabcan raila omolo odinga waana meelaha markaasi diiradda lagu saari doono laguna dardargelin doono gobolka waqooyi bari dalka haddaba dhegeysta maxay usoo gordhinaysaa booqashada gobolka waqooyi bari weliba hogaamiyaasha halkaas iyo wefuuda kala duwan uu kala kulmayo raila odinga ama uu la kulmayo siyaasadiisa labada kun laba iyo labaatanka waana sidee mustaqbalka siyaasadeed ee gobolka waqooyi bari lagu dardargelinayo dhegeystayaal arrimahan ayaan saaka dhegeystayaasha diiradda ku saarana kaga hadlaynaa si ay fursad fara badan aan ugu siiyo qadadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal bal marka hore aan wada dhegeysana laakiin jimo njiki oo asagana arrimahan si shalay kaga hadlay kuna dhaliilaya markaasi raisul wasaarihii hore dalka raila odinga ni mchezaji kwa uwanja kama mimi na hawezi kuwa ana, anachia meeting ya kuonya mchezaji mwingine hawezi kuwa yeye ndi refari anakuwa linesman anakuwa captain na bado ni mchezaji alafu anakuwa hata yeye anakuwa var hiyo haiwezekani haiwezekani we are all equal hii ni chama ya demokrasia They are warning Jimmy Wanjigi kwa ajili ya kufungua maofisi ya chama, kufungua maofisi, popularizing the party. Hii sasa tunasema hiyo haiwezekani. Hii ni chama ya demokrasia. We started opening branches in places ambao we were not finding branches, especially in the central region of Kenya. In the next few weeks hata mutaniona nikiwa Rift Valley kwa sababu hata huku hakuna branches za ODM, hakuna
Garissa hoye! Garissa hoye! Asanteni, tumerudi, tumerudi Garissa. Tunajua ya kwamba mmekuwa na shida mingi zaidi, tunajua mambo ya COVID imepiga nyinyi hapa, tunajua mambo ya drought, mambo ya ukame, vilevile mmeleta shida mingi hapa zaidi. Tunajua vile mifugo zimekuwa zinakufa kwa sababu ya ukosefu ya maji. Tunajua sura ya kiuchumi. Mimi vile mnavyojua, ndio nilikuja hapa Garissa nikiwa waziri wa barabara na ujenzi, na nikasema ya kwamba tutajenga barabara ya lami kutoka Garissa Modogashe. Sasa nasema hiyo barabara itatoka Modogashe ingie Wajia iende mpaka Mandera, tena itoke Wajia iende mpaka Moyale, ile ingine ya Lapsset ya Lamu inakuja tayari kupitia hapa mpaka Isiolo mpaka Addis Ababa, na reli itafuata. Najua mambo ya usalama na mambo ya elimu ya watoto. Tunataka kuona kama watoto wanapata chakula sawasawa katika mashule, irudishi sawasawa. Alafu vile vile ukosefu ya walimu, mimi najua mambo ya ukosefu ya walimu hapa. Tunataka kuona kama walimu wanakuwa wengi. Tunataka serikali ipewe watu ambao wanatoka eneo hii nafasi mzuri ya kuingia katika elimu ya walimu ili tupate walimu wengi ambao wanatoka hapa North Eastern.
waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga oo ku sugnaa shalay gelinkii dambena tegey kauntiga gaarisa halkaasuu sheegay in arrimo dhowr ah looga baahan yahay in iminka la dirdirgeliya ka mid tahay waxbarashada Ah, sidoo kalena ay tahay in meelaha markaasi si dhab ah loogu wax looga qabto dadka ku dhaqan waqooyiga dalka gaariso ayuu shalay gelinkii dambe tegey halkaasi uu kula kulmay dad- dadka halkaas iskugu soo baxeen kulana hadlay iyadoo sidoo kale uu sheegay in ay sii wa- ay wada joogi doonaan la- ee la kulmayaan xalay ee sidoo kale dad qaar ay wada kulmeen la wada hadlay warbaahintan uula hadlay sidoo kalena xalay halkaas u baryay saakana ah, dabcan arrimaha howlo fara badan ay halkaas u yaalaan iyadoo wafuud kala duwan ay ka kala imaanayaan meelo kala duwan ay sidoo kale ku sugan yihiin gaariso isielo ay ka imaadeen halka mandheera qaar ay ka imaadeen sidoo kalena qaar kale ay ka imaadeen marsabit halka qaar kalena ay ka imaadeen kauntiga wajeer gaarisana sidoo kale dadkeeda halkaasi ay kusoo dhaweeyeen waxaana laga hadlaya arrimaha ajendaha iyo qorshaha mustaqbalka hiigsigiisa labada kun labiyo labaatanka iyo sidii wax loo markaasi looga qaban lahaa gobolka waqooyi bari taageero xoogana lagu siin lahaa madaxa xisbiga odm mucaaradka raila odinga waana sida markaasi uu doonayo inuu doonayo inuu ku fududay howlihiisa shakhsiga ay weliba ku dardaran karin uu ku doonayo inuu ku dardargeliyo sanada labada kun labiyo labaatanka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada dhegeystayaasha ayaa markaas iminkan u furaya si ay u qayb qaataan barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysta barnaamijka waxaa daadiinaya anigoo ah yuusuf bakat dhegeystayaasha iminkan u furaya fursadda haddaba dhegeyse qodobka dooda ayaan ah dhegeysa raila odinga fursadan ma u noqon doontaa sidii uu ku dardargelin uu ku dardargelin lahaa sanadiisa labada kun labiyo labaatanka iyo weliba waxay usoo korinayso faa'iidada ah gobolka waqooyi bari iyadoo sidoo kale ballanqaadada ballanqaadyada uu shalay u fidiyey ay ka mid ah waxbarashada sidoo kale inuu dardargeliyay in xoolahooda ee qaniga ah ay ku yihiin in ay ciidamada markaasi k d f ta ay ka iibsadaan weliba sida khaasatan lo-da Ee, waxaa ka mid ah dhegeystayaal in ay wadooyinka uu ka hagaajiyo uuna ka dhiso uuna qabsi ilaa iyo mandheera haddii sidoo kale loo doorto labada kun labiyo labaatanka iyadoo sidoo kale uminkan wafuuda qaar ka mid ah sida tooska ah ay u wada kulmayaan ah, loona ah, arinsanayo ayaha mustaqbalka gobolka waqooyi bari hadafkiisa siyaasadeed ma tahay mid iminkan u jeen karayso wadada saxda ah isagoo ku sugan kauntiga gaarisa dhegeysta qaadka telefoonada iyo dhegeystaha ugu hore barnaamijka inoo daafuraya dhegeystaha star f m halow darbe dhegeystayaal waxaan dhegeystayaasha ka codsanaya in halqad uu markaas inoo shaqeynayo keli ah waxaana filaya inuu yahay telefoonka ee ah kan eigtiga ayaan filaya zero seven waa zero waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan oo keliya inuu shaqeynayaan filaya kan kale culeys ayaa markaas ku imaaday xalay qadka telefoonka dhegeystaha walaal soo dhowo magacaaga
walaala waa dhowahay isaaq macali baa lidhahaa isaaq macalin yuusuf ow soo dhowow
walaala waa dhowahay haye
waa barnaamijka soomaha oo madaxweynaha laga sheekayna sooma haa
walaala waxaa waa ninbaa waxaa layidhi horta eh, nin ah, nabar ah ku dhuftaa la dhahayaa toori ku dhuftaa la dhahay ninba hee
ninbaa nin toori ku dhuftaa la dhahay in ayar far soo gala toori ku dhuftaa la dhahay haye
isagoo calooshaas kala goysa wallahi markaan caloosha ma kala goysin markaas ka baxayaa jiraa layidhi wallaahi wabilaahi maanta ka dambe dad dhibi ma haye
isaguna kii wiilka geesaas wooma jiro waxaa dhahay wallaahi adigan mahidin garabta igala heli la dhahay layidhi marka kii lagu dhaftaa meeshii aad r- aad rabta ma- ma- maa la gaarin haa mahidin garabta wallaahi adigan igala heli la dhahay buu markaas kasii baxay haye
horta warkaan hadda raila horta waa saasoo kolo haye
horta haysiisa siyaasadeed hadda gaari maayo horta ani hal inay tahay horta saas horta dheeldheeshaas ku gaari maayo aha
marka laakiin hata hatee waxaan mogtahay hadii uu waxa nin walba hunguri waa hayaa mogta mhm
hunguriga uu iska hayo mudug horta aniga hadda duqaamin hadda heshiishiyaas isgaaro inay ku maqaalaase horta kursi aad soo gela horta ilamaha laakiin haddii ballanqaadyadan iminkan wufuud kala duwan ay ka kala imaanayaan shanta ismaamul ee xoolo dhaqatada ee iminka la kala saxiixanaya maxaa diidaya in markaasi taageero lagu siiyo een garabna lagu siiyo ilan wixii waa qoraal saxiix ayaa yaala hadhow lagula xisaabtami karaa isaaqow walaalow walaalow horta waa runtaa bakada horta yani quraal ilaahay waa qorinaya horta ninka ilaahay qalankiisa ilaa haddaba jur baas qormee moog mhm
laakiin nin kastaba ma gaadjoogo hore wax qabto giisha yani warkiisa ay dadka ay wala dhegeysanaa usugi aad iyo aad
markaan wixiis qaban doonana waa loogyahay wixiis soo qabto horena waa loogyahay markaan oo nimaas taqaana kaama maqnay soomaalida ay dhahat mhm
marka waa un iskartira oo nin walba siday kursiga ku galaasoo dhoo dhor cadaysan oo dharka u dhaqan haya moogi hadda yacni ama dad waxa loo qabto ama isguulkana sheega ama loodan la sheega waxa horta waa halib arfa macalinkani waa mhm
marka walaalo waana ku salaama markaan waana mahadsantahay marka insha allahu kii dadkii dalka wax u qabana insha allahu ilaahu noo soo geliy laakiin hadda waxaan u malaynaya wax weyn oo haddaan taqamad soo kordhina malayn aad baad mahadsan tahay isaaq macalin yuusuf dhanka etoobiya soo ma ahan
aa walaalo waa meel raamo nawaaxigeeda ah Raax- raamo miya aa meel nawaaxigeeda waa saaxiib aad baad u mahadsan tahay dhegeystahaasi sida quruxda badan fikirkiisa aragtiisa ha uga soo qayb qaatay inkastoo sidoo kale tusaale inooga soo qaatay sida quruxda badan waan jeclahay tusaalooyinka dadka qaar soo qaadanayo aad bu u mahadsan yahay saakh macalin yuusuf dhegeystaha xigaa qadka telefoonka isagana dhankiisa walaal soo dhawaan ku salaamaya magacaaga halo ustaar cabdinaasir cabdinaasir halkay ku sugan tahay
waxaan ku suganahay gaarisa cabdinaasir haye soo dhawow
andhowe waxaan naga qayb qaadanaa barnaamijka mhm
ballanqaadyada niiraan waxa mar hore soo jireen waay ma fahanta haye
marka waxa noo- nagu soo kordhiyeen maana arkin waa un wadaha dunidahana waa un waa in la bilaabo wadaha la joogo un weligood soo jiri jirta waaye m haye d iyo m c waa midkii allaala mid mid allaala midkii u baahan jagadana waa ballanqaadi noocaas un busan ma garat haye
markaana waxaan dhigaa ballanqaadiyan waxaa soo kordhina malaha mid allaala midkii oo qofkii annakan namatara midkii la socdo un midkii qofka qofkuu rabo un ahodeyn baan dhihi lahaan laakiin hadda eh, cabdinaasir oo gaarisaad ku sugan tahay dhaqdhaqaaqadana waa la socotaa laakiin somalis oo mas dhihi kartaan eh, dabcan meeshii la rabay ayuu taabtay raila dhanka hadday tahay waxbarashada macalimiin la-aanta iyo sidoo kale dhanka iminkan xoolaha la sheegaya in en, k d f ta ay ka gataan dhanka xoolaha lo-da weliba ay ka iibsadaan marka suma u noqon karto dadaal iyo weliba dhaqaale xoogan in halkaasi iyo warshada xitaa hilibka in halkaasi eh, eh, ay ka soo baxdo haddii raila heshiisyada iyo wafuudan iminkan ay la saxiixdaan
waa la dhihi karaa ilaa nin kasta oo kuuro doonayo county kasta waa la ogyahay maogta dhibaatada haysato iyo macalin yarida ma- qof kasta meel alla meesha taga afka dadka ay ku hadlaan iyo dhibaatada dadka haysato bay ka hadlaan maogta mhm
hadda macnaheer markii la joogay mount kenya dhanka ay jireen waad ogeed dhanka- nin kastaba meeshiisa unbaa loo taabanay meesha asaga dhibaysa cabdinaasir oo mount kenya waa la kulmaya sidaa waa dabcan waa- waa dib- waa- waa- waa hogaamiyaha sida uhuru kenyatta asxaabtiisa dabcan dadkii keleweka wixii ta- wixii taageera ah dabcan waa dareemi kartaa in la kulmeen guryaha in saddex maalmo halkaasuu ku sugnaa ay heshiise kala duwan ay la saxiixanayeen gaarisu ku sugan yahay xalay gelin shalay gelinka dambe u tegay maanta ayuu baryay berina wuu kaa soo baxaya arrimo ayuu rabaa inuu nagala saxiixdo marka maxaa diidayaa qofka horumar iyo isgaarsiin in aad kala saxiixataan haddii hadhow la- lagula qabsado la dhihi kara arrintan waay baan kala saxiixnay waxay aad ku tilaabsatana ma lahan
waa la- waa la- waa lagu qabsan karaa laakiin hadda ballanqaadyadan ballanqaadyadan kuwa oo haddii wixii rutan u yahay sida hadda heshiisyada la saxiixanayo waa lagu qabsan karaa ninka hadda waa duwax qawmaayo ilaa ballanqaadyada noqon maayo inayna waxba waxba waxba wax kasoo qaad inayna lahayn aad baad mahadsanta cabdinaasir dhegeystaasi gaarso iga soo xukumaasan yahay xigaha kale qadka telefoonka ayaan markaasi fursadda siinaya walaal soo dhowo magacaaga halo star f m qadka telefoonka ayuu markaasi ka baxay xigahaasi soo beegsa marka la leeyahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dabcan waxaan filaya dhegeystayaasha waxaan xasuusinayaa in qaadka iminkan si toos ah labadaba ay u shaqeynayaan ee kasoo qayb qaadan karaan ee kaga faa'iideysan karaan fursadaha iyo weliba hadafka iyo ay ka leeyihiin barnaamijkan dhegeystayaal ee hogaanka soo xuliba idaacadda star f m ka baxo si qodobkooda iyo weliba aragtidooda fikirkooda asxaabta kale dhegeystayaasha kale ay la wadaagaan qadka telefoonkaad ku jirtaa saaxib soo dhawow
asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi barakaatu codkaana sare u qaad fadlan
kusalamu walaale waa maxamed kaunsiga mandheexo mhm
haddii u gudban mhm
horta ninkan wuxuu soo kordhinaa mala mhm
haddii naanin moodisan aha
in gobolka qoybir hadiina noota aadan barre ducaale meeshu noo hogaaminayo aha
inaa la raaca waa muhiim mhm
midda kale haddana horta qofku markuu kii kale siyaasi u yahay horta inuu waxqabadkiisa horta inaan la gaarin mhm qaskiis waa inuu ku qanayo mhm
hadda madaxweyne ku-xigeenka tusaale ahaan haddii waxqabad ahaantiisa iyo waxqabadkiisa horta codkiisa abaa dadka qanacinaha sooma mhm
meel walba waxaa loo baahanaya ninka duuba xildhibaan uu yahay inuu codkiisa ku qanciyo dadkan hadda olol- dadkan hadda waxyaabo kale aadan barre dacado kale xulashada iyo madaxweynka iyo william samey ruto oo kale uu yahay mhm
annaga horta xaqbaqata diina man amuga qoy badan kasoo deni macalin la-aantan ilaa weligeyn baan hayso soo hadan hayso somaa mhm
hal nin oo- oo lasoo doortay mise bii kale inuu ka laga soo doortay madisanka halla weliga damnishin mhm waxa dheeramaad anima markay kii kale hadla raba afmeel loo buuxina masii jeesanay ma aqaana dhibkan horta mar walba waa taagnay mhm haddii sada dhaha yani waxaan idiin qabana kii kale macalin macalimiinta idinkeena wax walba idiin hagaajina mhm taas korkiisa suu ugu soo dallay masjid kama doorshuu ugu guuleysan lahay ay ay raba mhm laakiin sada saadaasha ma muuqata mhm
inta mps ka dhiman kusoo galaa ramuwe kabsaan unus u dalsoana dadka moogay mhm
marka haddi waxaan u daklay notistan waqooyi bari hal meel aan wada xirnaana meesha uu ka kala aadan bare nood oo gacanta noogu fiiqa aan wada elna magacaaga ee xasuusi
waa maxamed cali walaal maxamed alkee ka sowcaysaa
Gaari- waxaan kaa soo hayaa mandheera county mandheera mandheera county haye
marka walaal aniga waxaan dhihi lahay kii kaligii nood dadkaan reer waqooyi bari gaaris iyo deer mandheera aadan bare aan wada taagnaana meesha noo fiiqa aan wada elna aad baad mahadsantahay maxamed cali mandheera aad iga soo baxda saaxiib dhegeystaha si aad buu mahadsan yahay Ah, sida qurux badan fikirkiisa aragtidiisa uga qayb qaatay dhegi xigaha kale telefoonka ku jira walaal soo dhow magacaaga
xasan axmed raage xasan axmed raage halkee ku sugan tahay bangal walaal bangal bangal xasan axmed raage bangal haye
waa nabad aad iyo aad nabad xobal wanaagsanna waana dul taagan tahay alla yaziid ilaahay ha keeno waxaan rabaa inaan jawaab ka dhegaysto macnaha arrinta ka socota northern iyo waqooyi bari iyo soomaalida aad iyo aad
ee waxaa weye nima wuxuu yimid aa layidhi nin meelkiisa haye
markaasuu inta marna kaasoo yidhi waraa baltoos markaasuu soo toosay ninkii oqood markaasuu yidhi nin haddaan ku arkaba adigii maxaa u tahay haye
barashay horta inuu yidhi marka rayla waxaa weeye waa dadkii hore oo maarata aabihiisa ku jiray siyaasada asagaa ku jiray waxaan anigu qabaa in macnaha wax noo siyaada aysa jirin waxaana saaran waxaa la yidhaha campaign baana saaran Mhm.
dalxiin baana saaran Mhm.
xanuun badanaa maarata gaaris gubay iyo wajeer gubay iyo balaayaha soo marna Mhm.
waxaan kaloo soo marnay wax kaloo la yidhaahdo haragsabeen oo adigoo naykuru jooga ama kitaale jooga amase jooga meesha layaa bangoma Mhm.
uusiya iyo malaba Mm.
in lagu dhaha weewa soomaali weewa mutiya gaarisa ingiya jeela waa sax
marka walaalo xanuunkaas badan sidaanoo baksoo lahayn waxaa weeye in laamiga uu tago madheera in rel weliba uu meel kasta tago oo badankii maarta barwaaqa soora laga dhigo Aha. aad iyo aad xasan axmed raage waan ku maqlayaa dadkaas waan ka xumahay qadka ayaa ka baxay dhanka bangal oo iga soo wacay iyo ayaan leeyahay mar kale isoo laabo saaxiibkaasi xasan axmed raage bangal soo dhow walaal magacaaga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu sheekh cusmaan
saydii waa khayr allah ku siiyo maxamed soo dhowow
anigu waxaa ka mid ah dadka soomaalida waqooyi bari degane aad iyo aad
horta walaalow khiyaar iga horreyso badanna waa aad baan ugu faa'iidaysanno waa maqlahay aad iyo aad
horta soomaalida waxaa fiican inay ku cibro qaato ay soo mareen mhm
kambayn hadda lama bilaabin iyo doorasho sax
hadda ninkan wuxuu ka hadlaya horta waxaa ka horreeya nolosha qofka bini aadamka inuu noolaado aad iyo aad
hadda waqooyi bari waxay u baaba'ayaan oon iyo gaajo u baaba'ayaan hadda xilligan la joogo mhm
meeshaan ay ka cabaan hadda cootiga ayagoo baaba'aya oon u baaba'aya sax
horta qofka markuu ku nooleeyo adigu noloshaada daryeela ayaa moogta jid iyo loo dhaadhacaa nolosha lagu soo hiran karaa
mhm mhm
maalin walba ninkaa been wada wuxuu ku mari lahaa oo ku dhihi lahaa xaggaas ku qaax waa wixii wey mhm raila anigu waxba lagama sugaan leeyahay dadka soomaaliyeed dantooda ha garteena dantooda sanad walba yaan loo tumin maxaan ku idhahdaaye yaan loo alalaasin war waxaan leeyahay dadkan soomaaliyeed oo islaamka ilaahay intaad ka baqdeen dadkeenna u turo railana anigu hadda u malayn mahaya waxuu dal u qabanayo dad dal hadduu madaxweyne noqdana waqooyi bari maalinka hadda kaambeynka ma ugu dambaysa waa tii saaka ninka uu ka hadlahayay hore oo xataa ay dhiiga dhalinyarada ay kala bar layiin kuwii faraaq xootiga gale sidoo kale waa la rookey marka waxaan leeyahay nin diyaaradda ku imaaday beri iska laabanayo waxba idiin mahayo dhantiinna garto ninka wax idiin taraya horta kow marka hore ayagu ha israaceen marka waxaan leeyahay inta aad doorasho soo marteen waxaad ka faa'iideen in wax lagan qabtay dib u fiiriyo oo marka hore sordhiga aada bu mahadsan yahay waa cusmaan sheekh maxamed dhegeystaasi dhanka ifo ah laba barnaamijka ka qayb qaato aad bu mahadsan yahay saaxiibkaasi waana uu ku mahadsan yahay qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa cabdulhaadi sheekh cabdulaahi dhanka booreel etoobiya cabdulhaadi haye
hadhada walan aad baad umahadsan tahay horta reer waqooyi bari ee waa ii foori badan waa ku wareeraa ma garat aada iyo aad
Ee, haddii dhankaas loogu fooriyo dhankaas loogu fooriyo bahalka waa wareeraya marka hadda waqooyi bari ay bay noqdeen hadda marka horta raila odagaan waa yeelka ah. hadda dawladdaas eedeynaya asagaa uu soo bahay inay afartan sano ah qaban wayso aada iyo aada waa dhexgalay oo madaxweynihii ku-xigeenka isku diri oo ku dhex milmi oo dawladda hadda waxaas kamid yahay xisbiga qaran oo oo talada haya jubileed kamid yahay haye marka dhaqankiisa iyo sida dhabta loo loo looga hadla Aha.
marka haddana ani ma filaynin ee, soomaalida waa dad waxay cusub iska xiiseeyeen laakiin ma filaynin ina- ina gaarisa saas loogu soo dhaweynayo loogu tacbutumayo taageeryaantaa leeda iskule ma garan Mhm.
anu marka waxay ila tahay ee, afikradayda ee, ninkaan hadda gaarigacanadas ku cambaareynaya ayaa raila ra'yi ku dhaama ma garan haye
Ee, maxaa yeelay madaaris badan oo wax u- qarashaad ku bixiyey waxqabashaanba ka haynaaba inta hadda ololaha aan la bilaabin ka horaba Mhm.
Ee, madheerana waad imaaday meelo badana waad maray Ee, marka waxaan dhihi lahaa ana soomaalida nini may ee, haddii laisgarbiga hadda maanta waxaa utun weyn labadan ee, nin raila iyo ruto ayaa utun weyn haddaan sii fiirina ee, ninkaan oo rift valley kasoo jeedo ruto oo haddana siyaasadda ku jiri Mhm.
ee, waqtiyo badanna siyaasadda ku adkaaday oo ee, waqti hayg lala beegsanayna guulaystay oo madaxweyne ku-xigeen noqday ee, waqti noo iyas ay socdeenna isaga oo yacni guudadii ku guulaystay oo keligiisa aha mucaarad ahaa halladaygiisana kasoo bixi kara marka ana waxaan taageersanahan dhihilahay soomaalida war guuto isku wataga ee haddii soo baxaya haddaas dhacaba hadda een, ninkaadan een, cabdi een, waa cabdulhaadi soo maahan aa dabcan hadda runta ma taagna arrinta waxay iminka taagan tahay raa'ila oo gobolka waqooyi bari ku sugan yahay gaarisa ayuu xalay iyo iyo maanta ku sugnaanaya berina gelinka damb- gelinka hore uu ka soo baxayaa wuxuuna la kulmaya wasfuud fa- fuud kala duwan mandheera qaar ayaa laga keenayaa qaar isiilo ka imaanayaan qaar Mar- marsaabida ka imaanayaan qaar wajaraba ka imaanayaan qaar eh, waxay ka imaanayaan isla gaarisadaasi waxaana ay ka araysanayaan arrimaha iyo aayaha mustaqbalka gobolka waqooyi bari arrimaha la kala saxiixanaya haddii lagu taageero dabcan sumar suurtagal kuma noqon karayso faa'iido kuma ah, u heli kartid dadkii xoolaha dhaqatada in xitaa xoolahooda intii laga qaado laga iibsado meelo kale een, u suuq geystaan oo sidoo kale warshad hilib ah halkaasi inay marka dambe u suurta gasho looga hagaajiyo
nin horta ma garan mhm
odagaan xaafadda kabeera aad hagaajin lahayd marka anu waxaan leeyahay horta hadalka ninka siyaasiga oo ololaha ku jiro hadallada ugu fiican dhulkan waa barwaaqeynaya cagaar iyo doogan ka dhiga iyo saas buu leeyahay magan mhm
laakiin timirta hore adab la waaye odagaan oo hadda waa yeelka oo intaan siyaasadda u rooraya kursiga haddaas imaadana adaad ugu bata shan sano ka telinayo anu waxaan leeyahay aramaa lagu qab- lagu qabtalmaayo ana sooma dhaweynayo waana ku ogsalama salax wanaagsan aada u maadsan yahay dhegeystaasi cabdilhaadi dhanka raamo walaal soo dhowo magacaaga
waa mukhtaar kaunti mayre walaal mukhtaar aadan miya muse mukhtaar cali mukhtaar cali mukhtaar nuur cali kaunti mayrow mukhtaar nuur cali haye
horta bakadow walaalow macaan horta anu waxaan dhihi lahay raila yacni imaadistaas imaaday gaaris ama nooibkan horta aniga wax faa'iideyn ay dhaheen sababtoo asaa u leeda maxay tahay faa'iidada
horta doorada waxaan lahay xaarka isku walaaqadiisa xaarka yacni waa isku mid oo xaarka waa afka waa la geliyaan waa laakiin maxay isdhi- waxay isdhaamaan aftirashada haye
markaas joogay county as joogay county maxay ahayd as joogay magaceeda odlahay meeshaasay oo lagu bixina budget yacni kenya la siina madeera yacni oo geedaha la siyaamo dad mudoogan geedaha lacagta la la siyaa budgetkaas mhm geeda laakiin muu dhihin halkaas maya anaa wadii hayb yacni dadka budgetka la siina geeduna ay ka tartan tahay maogtahay lacagta yaa la siyaa dad meesha mujoogo
laakiin taasi wuxuu dhahay siyaasad baa loo qaatay dad baan bunbuuniyeen waa tii uu ka hadlay xitaa warbaahinta uula hadlay dhammaan arrintaas si qaldan loogu qaatay oo soomaaliya halkaas ugu tegeen
marka horta ana waxaan dhihi lahay rayla rayla rayla anisaa ila tahay bakadow rayla ana horta faa'iida inay leheen arrintaan aan iska hadlaa yacni abaarta hadda ka jirta noo-istan ka jirta waa nin dhammaal oo siyaasi ah, waa nin dhammaal oo madax ka ah kenya beriga waa nin beri dawladda yacni warkiisi yeeli yacni dadkii markaad sunooleeya oo dadkii as nooleeya oo sida dawladda aflaanda oo dadka as soo nooleeya oo dadku wax usoo qabta kabacdi soomaalida yacni waxay dhihi jireen yacni gabdhaha dhihi jireen nin laba naag labana waclash ama nin labana waclala marka dadka as nooleeya kabacdi as dhihi kara guri halaysii Mm.
meeshii inaa iska tagay aas tagay ee qarash ah oo tahay ama dawlad ka soo dejiya ama kii kale jaadkii sameeya aas burburay aas dadku tagaad leeya yani kura yani nin tafanya idii baraan dhisaan wadan samayna ga- yani isguuraan macalimiintan keena yani oo iskuuridka wax qabana wa- wa- milshayaashaana keena warshadan keena
waa tahay mukhtaar cali aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi dhanka meeru iga soo wacay saaxiibka aad baad mahadsan tahay soo dhow walaal oo ku salaamaya magacaaga maasha allah salaam sir cabdiraxmaan cabdiraxmaan maxaan kugu daraa
ah cabdiraxmaan cali halka ku sugan tahay cabdiraxmaan cali
gaarisan ku sugnay ee nin waxaan ku weydiina Mm.
een barnaamijka kala doonaysa in arab beri adi inta lagu soo diraa war- warqadaha maxaa rabtay
barnaamijka kala doon taladoon miyaa rabtaa ah beri Eh, barnaamijka taladoon eh, facebooka farinta iskaga soo dir qaybta eh, messengerka okay xamdi soo raaci hashtag xamdi eh hay hay aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan dhegeystaasi talada ayaa ku wareersan asagana Salaam calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa maxamed nuur kaasoo waa cibanaaneys maxamed nuur banaanay soo dhawowgaas waa dhow saaxib waan ku salaamaya marka hore waa ka qaaday xaaji siyaasadda arrimaha aad baan u daneeya ninkaan saaxiibkay waay ma garat aad iyo aad horta waxaa waaye qofkaas waxaa fiican mustaqbalka inaa lagu dadaalo Ehe.
aniga baaba waxaa leenahay weligan waan taageeran haddana waan taageersana haye siyaadid siyaasada uu wadan boqolkiiba boqol aad baan ula dhacani ma garat sax
arrimaha shalay markuu imaadeen ka hadlay ahaayeen inuu laamiga madowgaas ilaa horta nabadheera la geeyay number one waaye wuu sheegay Mhm.
tan kale wuxuu yidhi laabsadka kasoo bilaabay laamo ilaa iyo meesha haddana oo diyaar waa yidhi ma garat aad iyo aad tan kale wuxuu yidhi inaa aad confidensan idin hayo abaara idin hayso waan ka war haynaa buu yidhi Mhm.
wadan ugu muhiimsan waxaa waaye aniga wax soo saarkaana hoolo waaye ma garata aad iyo aad wuxuu yidhi ciidamada milatariga ee warshada hoolaha looga gado wuxuu yidhi gaaras ha laga gado ha lagu sameeyo yidhi aad iyo aad waa arrinta aniga ugu muhiimsan ma garata Mhm.
nin siyaasi ah oo dhahay noistan wax ka imaa warshada hala sayo suuga ha laga gato dhahay ninkaas nagu horeeyey Mhm.
marka uu ninkaa aad iyo aad baan usoo dhaweynaa xisbiya oo howlaqato samaysay ubiyan waxaa leeyahay ee, ninkaas makono hala siiyo waxaa la garab qabto waxaa leeyahay aniga wiil barow iyo baamaama kakononi iyo waxyaalaha aniga waxba uma aragna ma garad haye nin siyaasad intaa toban sano ku jira oo hal kaniisad wax ka bixiy mooyaane wax kale lagama hayo ninkaas haye dawladdii ugu jira mucaarad ku noqdo afar labaatan saa kaambeyn iyo diyaarad hebelo tag inta tag inta dacaayad mooyu waxba ma qabanayo Mhm.
marka ninka xaashi horey dambarkada ula dhamaysa horey kuma siraysa marka dambe ogta maxaa dhahday hashi hee caano horey aad inta ku dhashay oo caano yareed marka dambe haddii ku dhashay mogta in geelka caano ka raasata mogta aaneed waa la yaqaanaa ruutu wuxuu ahay caanihiis waan aragnay Eh, waxba kama sugayno anaga gaara maqoon ee soomaaliya la dhahay waxba tabar uma hayno waxaa rabaa in ilmahana wax noo bartaan oo shaqo fiican aan helnaan rabnaa ma garata aad baa mahadsan tahay eh, ninkaadan eh, maxamed nuurow waan soo dhaweyneynaa aad baan usoo dhaweyneynaa aad baa mahadsan tahay kariima banaanay baan leenahay haddaad run sheegayso aad baa mahadsan tahay ninkaasi dhanka banaani iga soo wacay wuxuu leeyahay gaargacan tawar uma hayno aad buu mahadsan yahay mana riixi karnuu leeyahay waa tahay idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystana barnaamijka hogaanka dhegeystayaal goorow warkii ayaa maqli doontaan ee tobankii barqani hadduu eebah raalli ka noqdo dhammaantiis wax wanaagsan dhooryo suuban ayaan leeyahay inkastoo ta- barqanimada wax yar ay nooga hadhan ama saddex daqiiqo oo keliya ah warkii ayaa diyaar noqon doona hadduu eebah raalli ka noqdo soo dhow walaal magacaaga
salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
yusuf bakad waa bashiir cabdirabaaq bashiir cabdulaahi
basiir cabdi bashiir cabdi haye
haddaan ugu dabagala barnaamijka aha
horta reegaar inkaa usoo dhawo waan soo dhaweynaya inkaa lagu soo dhaweeyo ninka odaga ee algamaaga maxaad ku soo dhaweynaysaa adiga fikir ahaana ka aragtihaan
waxaan ku soo dhaweynayaa intan yara hadda aan la dhabanaynaba waa laba kun iyo toddoba iyo toba laba kun iyo laba waagi oo uu soo ra-iisul wasaaraha rag ragla waxaa la jiray ninka la yiraahdo kibaki wara prime minister oo ahaa dalka wax weyn ama wadooyin waagaas iyo dhaqaalihii waaga ay maali unbaa hadda intan oo wixii ka dambeeyey ay ku socotaaba magaala dawladda marka waxaa leeda wixii ay asaga horaan uu dardargeliyo hadda la fulinayo un oo keliya
marka ninkan waxqabadkiisa waan aragnaa isagoo prime minister eh dalka hodan buu ka dhigay dimuquraadiga la sheega iyo xorriyadda la sheegana waan aragnay markii dalka laga soo tago gobolka waqooyi bari faa'iido markaa wa- waxa- waxa u leh ayaan iminka rabnaa inaan o- ka ogaano dadka shacabka ah. adiga aad ka mid tahay dhadhaab ku sugan tahay
waxaan waxaa waxaan naga eh waxaan maarata hadda waxaan lagu xisaabtama eh ninkan laami hadda madoogaa si jooga intaan ka qaada uu leeyahay waxaan geeni madheera een, kan madheeraan ka qaadan siyaalow kan xagga aan marinayo horta ninkan een, inta badan siyaasiga beenaalada ha ahaadee inta la arkaa ninkana ugu dhow cadaaladda aada iyo aad
Een, ninkan hadda soomaalida ay ammaanayso ani meel ay ka aragta ma garanayo ay leeyihiin madaraas buu wax ku bixiye kan madarasada horta meelaha wax laga barta ee sharciga ee wax lagu bixiya kamid tahay Een, soomaalida waxaa la yidhi nin baa wax aan tashana tashan mayno noo talay kuu talin mayno aan kala tashana kala tashan mayno xoolo dhaqatada nin lasoo qaado kurawasaan la yidhaahda ma rabnaa la yidhi oo xisbi soom eh, xoolo dhaqato aan ku midaysano soomaali iska dhex arkayno nin soomaali ku-xigeenka yahay oon ku xisaabtamayno la rabaa baa la yidhi ma rabnaa la yidhi haddee labada nina intay israaceen horna kaama maraayo gabalna kaama maraayo ninka yidhi camal bay soomaalidan hadda hadlaysa ay u aeg tahay aada iyo aad
Een, gaarisna inay siyaasadda ega fahantay waa hadda waan aad iyo aad baan maarata u waan usoo dhaweyaan xaggeeda ugu badinaya inay siyaasadda hadda wax fahansanba gaarisa ay jirta in yar oo fara ku tirisa mooye odagana waktiga uu qaban lahaa hadda een, isagoo waxyaalo badan oo marar badan ba waa la- waa la boob iyo wax arkaya haddana dalka u tanazulo wadani eh, bilada maarata nabadgelyadana uu haya hadda uu- la helayin baan ama ninkan in la gaalo oo maanta wuuba soo gelayaan laga harin baan leeyahay dadkan hadda meelaha lalaabanaya xalwaysanaya meel aad baad kale oo- umaasan tahay aad baad umaasan tahay aad baad umaasan tahay raalli noqda dhegeysa waan ka rahli gelinayaa dhegeystahaas waan ismaqli waynay laakiin iminkan howlaha waa okay walaal soo dhow walaal magacaaga barqa wanaagsan salaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
maxamed tawane gaarisa dhika guri saad maxamed tawane dhee kaabuuray haye
waan fiicanahay barnaamijka rada un galo Mhm.
horta waxaa la idaacaddan ka dhegeysanaya raila markuu dhahay wadada laamiyda waa la marinay ilaa mandira ba la gaarsiinin haye
Eh, isguulihii kolejyaalkii waxbarashadii waa la furay Mhm.
Eh, ilaa kumantahay warshadii hilibka waa la furay Mhm.
laakiin waxay waan ka helbaxna annaga maxaa maxaa ka ilbaxad maxaa haysataa oo ka ilbax balanti be- balanti beenta ahayd waxaa hor bay inoo soo daajisatay saaxibaha waan ka aqlinay Mhm.
waxaa siida eh Mhm.
waan ka aqlinay Mhm.
haddii waxaa waye anaga haddaan aqlino oo anaga dadkii run intaan u sheegno aan maarata intaan usoo istaagno ninkan wixii anaga aan rabno aan u sheegaani lahayn aad iyo aad
nimankii dadkii la dooranaya ee madax daayni iyaa na hortaagan iyo duqeydi baa na hortaagan haye maalin horena barnaamij arrin noogu soo qaadee noocan oo kale oo dadka lasoo doortay dhibka dadka ay ku hayaan laga hadlaya waxaan dhahay derbi baa meeshan ku dhisana derbigan oo la durkanin Mhm.
wax arrin oo xal oo la heli ma leh Mhm.
marka ani walaalkii waxay ila tahay Mhm.
meeshan wax ka soo socda oo soo kordhi raba horta ma jirto wax ka naas- wax ka soo naasacad ma laha leedahay raila odinga maxaan ku dhahay kisumu haddaa tagto masquulaha ate waxaa laga dhigay laami Mhm.
mooy berigu madaxweynaha ilaa maan intaasaa laleeyahay ilaa kuma tahay mandera baa laamii la gaarsiinay Mhm.
marka ani talada aan wada waxaa way Mhm.
arrintaas wax wax ka jira oo socdo wax soo socdo ma lehe Mhm.
sidan si karoon ilaahay hanoo keeno aad umaqsan tahay dhegeystahaasi maxamed dhegeystahaasi uu mahadsan yahay cidii weliba fikirkeeda aragtideeda way u bannaan tahay dhegeystayaal intaan halkan kuu fadhi aniga oo aan halkan barnaamijkan kuugu daadiinayo si fiican ayaan kuu dhegeysan si fiicanna waan kuu maqlay haddii aad u doodayso gobolka waqooyi bari oo danaheeda arrimaheeda aad kaga hadlayso haddaad ku sugan tahay marsabit mooyaale haddaad ku sugan tahay isiolo gaarisa haddaad ku sugan tahay dhanka tanariva iyo wajeer iyo gaarisa maneera dhammaan dhegeystaha qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
alo asalaamu calaykum waraxma وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صومنا محمود يونس
waa sax magac waa haysaa بلان بلا سرعة
balanbalaadaan ku noolahay آدي آد haddaan barnaamijka hor u galo آدي آد
horta waxaan meesha lagu hayo waa ay ay آي آي هيه wax soconayo ma oho هيه
annaga waxaan maraynaya kuurihii ka dambeecana afar sanaa la joogaa saddex sanaa la joogaa مهم.
ballanqaadka amninka la fidinayo مم.
go- wixii aan soo dhaafin caawa marka hore madax loo qaban waayo هيه
markasta markay doorasho dhowdaayba ku hor laaman هيه kanaan qaban kanaan qaban kanaan qaban waxaa waxba kama jiro لكن إمكا صومنا وعلى سوكر دي ورشد هلي بقى
konton sano isaalahay waxba kama soco wax ma soconayso konton iyo sideed sanaan joognaa هيه
konton iyo sideed sano wuxuu nugula maamulayan ba hadda nugula maamul rabaa مهم.
kuwan la kulmayina inay soo noqonayaan lamaba sheegi karaba naftoodiba مهم.
kuwii annaga aan dooranay baa intaan la ballanay ballan ka soo bixi waayeen هيه
ninka u maaday qabtay kisumu oo asaboota oo dhaqata ninka maaha waa nin malalaa iyo waxaalaas waxaas cintooda ku dhaqataa آدي آد
annagana xoolaana qabnaa مهم.
xoolahii malalayna iskuma maanayaanbo مهم.
markaa ninka aan dhibka innaga ma ogaani karo مهم.
marka waxaan la hagaajinaya waxaan dad baa hagaajisanayaa waa wax soconaya maaha dadweynaha dan oguma jirto dadweynaha noloshan maka aqli ha yeesho meeshay dan ogu jirto ha raacan آدي آد waa ku salamina wane aad baad mahadsan tahay soomane waa xanaaqsan yahay waan ku salaama anigoo si raacay aad buu mahadsan yahay xeegaha kale qadka telefoonka gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay goordhowna hawadan isku macsalamin doona laakiin asxaabta idaacadda ku xiran ee dhegeysanaya barnaamijka ayaa fursadda u siinaya fikirkooda aragtidooda soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لالو عبدي ودنا كاسو واي لب magaca
عبدي ودنا لب دبا كاسو واي جان غار دنا غار cadow dhuwow عبدي ودني cabdalla wadani ها haye cabdalla wadaniow هذا كو سلام اورن Mhm.
ee waxaan arkaa dhaanto haye marka dhaantana sideedaba Mm.
ninka xeerna waa ku fiican tahay haye ninka horse degilba kendro Mm.
hadda ha keena aan dib u doorana Mhm.
marka nin horse kendro nin dayma marar la jira Mm.
soomaali waa il baxay waqtiga la dhahay jaan sur iyo caanaan sur waa dhamaata Mhm.
marka waxaan leeyahay ninka ku reebna inuu wax dhawaan qabani Mhm.
hadda waxaa qabta wuxuu qabta hadda maan dooranaa haye marka anoo yara maqli jiray laami la saar wado ilaa haddana aan labaatan iyo afar sano jiro weligii maarka laami la saarado Aha.
marka casriyeeda laga baxaa reereedas ma jirto aad iyo aad qabil baaba idin laga ilbaxay oo ninka wax qabanaa la dooranaayo nin diintii rabo ana xaggiisa ma socon haye marka aniga waxaan leeyahay soomaali gaarsa county ah isfiiriyaan indhaha yeesho waxaan oo maaragtay dadnagtan way dhamaatay waqtiga dan waa la dhaafa aad baad mahadsan tahay cabdalla wadani cabdalla wadani dhanka dhadhaa buu mahadsan yahay walaal soo dhowo magacaaga
yuusuf bakad barqa wanaagsan barq la mid ah halkee ku sugan tahay waa maxamed cali soomka gaarisa maxamed cali gaarisa ma soo laabatay
maya maya hadda waan ku cusuban yahay okay maxamed gaarisa gaarisa soo dhowow
waan baryahay sidoo kale waan kusoo dhaweynaya Shukran.
haddaan qodob ku galo Mhm.
laba waxaan waa siyaasadda Mhm.
wax hadda iska iska leeyihin waxaasaan qabanayo waxaasaan qabanayo markay doorasho soo dhowda isaa dhahan laakiin markii doorasho la galo ni- cid kuba hadli ma jirta Mhm.
marka ana waxaan ilaaha siyaasadda waaye waana barqa wanaagsan ayaan ku leeyahay aad baad mahadsan tahay dhogeystahaas uu mahadsan yahay xegayaasha kale qaadka teleefoonadan siinaya dheg cid waliba fikirkeeda aragtidaan soo dhaweynayaa walaal soo dhowow
Alo, salaam alaikum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu Ah, waa Nuuriye Mandara ka soo wacaysay ninka Raila oo daarmukoon waaye hebelo waad ku hay ninka markaan saas ah, magaciisa aan maqalno waa wax diimoonaynaa
nuuriye haye nu
daarisa gudaha iyo wajaar iyo waa galaan soo tawaynaa waxaa siyeelaa ammaanka intaan siyaa ku dadaalay laakiin ninka gaarimakoole iyo maxaaldaha iyo qaja iyo kijikadii badaal saxarada lagu qaadayo wixii rabnaa dooranaynaa
waa tahay soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
xaaji roobla mandheera xaaji rooble haye
waa ku salaamantaba xaaji bakar waa kaa qaad ogaas
hadaa horey u wargala aad iyo aad waxaa la yidhi halo ninkii lahay uu ku fadhiyay makaadaa la yidhahdaa sax
waxaa waaya horda waxba rayla iyo huur iyo huuta aad iyo anasaarin ehe
annaga siyaasiyiin baanu leenahay haye
madax baanu leenahay mhm
hindii baanu leenahay gafana baanu leenahay hadda mhm
hadda madheer ahaan markaan ka soo qaaday countiga labaad oo maleyna xagga dhaqaalaha mhm
nin n b baa soo galay madheera hadda ka hor mhm
warshad buu yidhi meeshan waa ka dhisa oo maqaaraha lagu safeey mhm
ninkaan ka hor ama uu soo galay buu meesha ayidad waa xiri waa xiri wax waxba kama jiraan buu yidhi mhm
warshadda reer madheera iskale ma lahan shaksi gaar uma lahan mo mhm
meesha ayada hadda qolkii laga bilaaba halka sidii uu meesha u tagay uu ay macnaha ugu taagan mhm
reer madheera dhan ba faa'iido ahayd reer donosan faa'iido ahayd reer macnaha hadda jiraamada faa'iido waayo mhm
marka macnaha waxaan dhihi lahay waxba horda aan dadka eeda aan saaran ba horda annaga eeda aan isu saarna aad iyo aad
midda labaadna mhm
nin horda asaga isfiirinayo oo adiga hadda xaaskaada iyo adiga hadda isfiirsanaysaan ood fiiltamaysaan mhm
ilmaha meel ma gaarayaan maya
waa may su-aasha mhm
macnaha dadka reer madheera hadda wada dega ama macnaha reer donosan horda ayagaan ba heshiiseen mhm
gaarta kadaalika wajeer la mid madheera saas camal qolbo qolo macnaha midba nin buu ku taagay mhm
laakiin reer donosan ahaan markay xisaabtamaan oo hal meel ay ka wada joogaan mhm
hal meel ay ka wada jiraan oo dawladda ay la xisaabtamaan oo wixii koontayada kale ama gobollada kale la siinaya ay kula xisaabtamaan mhm oo madaxdooda ay midaysan tahay mhm
wax waa la qabsan karaa markaas mhm dawladdana way kaa dambayn mhm wayna ku tacgelin mhm
soomaalida ku mamaadaa ninna maan haldin hooyadiisa waxba siiso mhm
marka waxba madaxdan kaloo ajanabiga aan la ajaafaynin ayaan la xagxaganin mhm
oo horda annaga aanu seen annaga saan wax u qabsano horumar aan ku gaari lahayn aan ku xisaabtan anagu firadii sababta aad baad mahadsantahay xaaji roble si mas-uul baad u hadashay si oy- oda- odaynimo u hadashay dhegeystahaas uu mahadsan yahay si qurux badanba fikirkiisa aragtidiisa uga dhiibtay aad bay u mahadsan yihin dhegeystayaasha meel walba joogaan hal dhegeystaan qadka telefoonka siinaya kadibna macsalaam dhegeystayaasha qadka walaal hal adaa u dambeeya wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
walaal waa garanaya abaa nabadde gaarane aabbaha nabadda soo dhowow
walaal maxaan waana colol wanacsanahay aad iyo aad waa yara xanuunsaday cafwan cafwan cafwan allah ku caafiyo wiil baa iga dhigay oon raadiyey waayey oo dhaxad aan la ahay ma heshay
maya weli maan helin haye halka ku lume
Ma- shalay afar saac baa ugu dambeysay inuu dugsiga ka imaaday magaciis
maxamed ibraahim gaarane waay maxamed ibraahim gaarane halku xaafaduu ka lume
xaafadda waxaa gaartaa university gaarta dhanka college ha ah collegeku ka dhumay dugsigu ka imaaday ma qotigaasi miya ha afar saac baa dugsiga ka imaaday suu iga laamay dib dib uma arkin muxuu qabay shaati iyo surwaal qamiis
wuxuu qabay shaati surwaal oo bakistaan eh oo iyuu qabay maaragtay cagaar eh oo cagaar buu qabay ha janagale ha ilaa hadda ma la helin cun- cunugaas
ya ilaa hadda ma la helin soo ma ahan il saacadda lama helin Insha- shalay afar saac ilaa saacadda lama helin hadduu dabcan cidda ee, gaarisa ku sugan ee maqlayso een, gaarana wiilkiisa fadlan waxaa laga codsanaya si naxariis leh inay ku hagaajiyaan college dhankeeda iyo asaga oo gaarana ah wiilkaasi ka maqan fadlan dhegeystayaasha mhm allah ku darajeeyo yuusuf bakadow aad iyo aad
in badan baa mahad ku celinayaa ilaahay baa mahad iska leh aad iyo aad
maxaa yeele north eastern province marka la yidhaahdo maalinkii kenya calanka loo taagay iyo maanta qayb bay ka tahay haye
intaasoo sano ayaan annaga madax soo soo jigoobaysanaynay mhm
weligoodna xisbi may samaysan hadda baa xisbi cusub la sameeyey mhm
xisbi asaga ahaana nin gobolka ka soo jeeda madax loogama dhigana nin goboladaas aan kaa tegayaa madax looga dhigay aad iyo aad
madaxdii gobolka laga soo doortana wax israacsan ma jiro mhm
marka waxaa way annaga sideedaba haddaan nahay gobolka reer waqooyi bari madaxda anaga gobolka aan kasoo doorano ayaa haddaan dhulka ku dhacnana dhulka nagu rideen haddaan ka usoo kacna korna soo qaadeen aniga waxaan leeyahay waxan waa dhalanteer ninka rayla ee odayga ee sideetan jirka eh, Mhm.
imminkan kooro u socdo horta waxan waxaa weye waa dhalanteer hadduu hadda maanta uu uhura ay gacantiisa walaan hansheeg markay bilaabeen jubilee qadkuu ka bixiyey adag iyo uhuru adag uhuru iyo ruto buu isku diray horta nin oday oo fidmo eh, oo fidmo uu wato waay oo wadanka aan rabin horumar inuu gaaro ninka u sacbatimahayana waa uu ninku khasaari laakiin gaarina usuma la isdhihi karaa ninka dhalinyarada iyo waxaan uu ka fiican yahay uu ka firfircoon yahay ilaan waxa nin waaye arag oo waxyaala fara badan keeni karo sida hadda tusaale waxyaalaha uu soo qaaday warshadaha hilibka iyo xoola dhaqatada in ay warshadahooda hilibkooda iyo xoolahooda laga gato uu ku qasbayo weliba ciidamada k d f ta
waxaa waa dhalanteer haye kambeynka sidiisa oo been buu ku salaysan yahay haye maxaa yeelay geedka haddaad rabto inaad beerto adaad waandeeri oo aana keenaynin dadkiina aad qordo muxuu sheegaya waxbana aad soo wadin haye
waxba kama jiraan waay hal dambe lagu liseen maxaa ka sameysa cad mhm
wax waa iska dhalanteed waxaa weye dadka lagu durbaantumaya oo maaragtay nimanka hadda maanta uu la shiraya oo uu leeyahay niman baa la shirayaa oo qadaraashaan kala saxiixanayna oo say iisoo dhisaan waxba ma soo noqonaya gurdigooda wax soo noqon ma laha
haye wax ka soo noqoni baa jirin kuwa ayage haye
yani nin adi aan waxbaba kuwa hestiisa wax rifsanay muxuu adi kuu qaban karaa haye
marka taa waa dhalanteed nimankan hadday n c a waa la saxiixdo haddii gabana waa la saxiixdo gobolka waqooyibana waxa soo galeen waxba kama soo noqonaya baan kuleeyahay aniga warka safarta waa waa xanaaqsantihiin miya marka
waan dhaafsanahay maxaan leedahay abaartan daba dheeraata hal nin oo ka hadlaa laleeyahay haye oo dadka shacabka gartaagan baa laleeyahay hal nin oo maaragtay u qayla dhaamidii oo biyo wado ama booyad wado ama maaragtay coos intuu dhulka dankadiga oo keenay gaariga cooskan keenay bal xoolaha loo daadiyo wax leeyahna maarkaysa marka maxay tahay marka waxay saxiixanayan markaa leedahay waxay saxiixanayn maxay tahay taa waxaa waye waxay kutusaysaa waxaa loo ololay oo loo durbaantumayay b d i maxaa yeele m c h waxaa la dhehe saxiixa laba milyan qaata haye
governas senators wixii oo dhan aaway intay ku dhuntay halkan bay lagu lisaso meel noqon marka waxaa waye raylayo waxaan oo dhan adaa ka dambaysa waxaana hadda ala aabo u eh laakiin maanta gaarsu gaarsuu kula sugan yahay waa og gaar inuu ku sugan yahay waan ka war hayaa haye anna baasa uba hel meel uu taagayna maba joogsadeen haye
aguu leeyahay laameyginka laga qaado mandela lageyni aha laameyga hadda meesha marsan rag baa keenoo mariyey haye
ninkan aadan barre ee garabkiisa allaha galaa leeyahay horta laakiin laakiin tan madoogaashii howlahan asagaa waagii hore kasoo shaqey waagii waxay bilaabatay ma ahan mid uhuru kamay bilaan laakiin waagii hore mooy kibaki bay soo bilaabatay la soco uhuru ba- uhuru uhuru uhuru baa dhamaystira ma ahane waagii waxay soo bilaabatay eh, kibaki qorshaheeda istra- eh, istiraatiijigeeda waxay diyaariyeen
bes waa iskibaaka hadday soo bilaabatee ah waxaa isaga uma muxuu ahaa shalay buu ahaa ra-iisul wasaare u ahaa shalay muxuu qabtay haye jiftiga asiga asiga kibaarka wuxuu qabta male meel uu ka muuqdana lama arkaynin aad baad umahadsan tahay soo mane maalkaa waayo barrio waayo barrio gaarana waayo Ah, waa tahay gaarina aad buu mahadsan yahay gaarina aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi eh, quruxda badan sida uu barnaamijka uga qayb qaatay aad buu mahadsan yahay waana uga mahad celinayaa fikirkiisa aragtiisa saliimka sida uu uga dhiibtay gaarina abbahanimada dhegeystahaas ee qadka telefoonka u dambeeyey ee gaarisa inaga soo wacay waan ka raaligelinaa dhegeystayaasha musiibada kale barnaamijka waqtiga owgiis iyo hayo iyo barnaamijka kale ee waxbarashada ee tanaa waa dabcan ganacsiga iyo xamdi guray dhanka madasha laakiin inta ka hore dhegeystayaasha waxaan leeyahay mahadsanadiin sida quruxda badan fikirkiina aragtidiina saliimka aad uga dhibateen barnaamijka tan uu habadu inoo soo galay sideedii qadar afar waa afartanka daqiiqe ilaa iyo hadda saacadan ay dultaagan tahay tobanka iyo qadar soddon iyo afar daqiiqa weliba saacado yar ama qadar waxaan ku darsaday daqiiqada yar waad ku mahadsantihiin dhegeystayaal barnaamijka sida quruxda badan aad ula socoteen ula jaanqaadayseen unan u hayseen dhegeystayaasha iminkaas soo beegsan waan ka raaligelinayaa oo fursad ma siin karo kuwa ka qaadka telefoonada raalli noqda ayaan leeyahay kuwa ka qayb qaatay mahadsanadiin sida dhegeystayaasha isaaq macalin yuusuf oo dhanka raami naga soo waciyay sidoo kale iyo cabdinaasir dhanka gaarse iga soo waciyay maxamed cali mandheera xasan axmed waa waa xasan axmed araage dhanka bangal ayuu ka soo baxay wadaadkii khadka telefoonka ka go-ay cusmaan sheekh maxamuud oo ifa iga soo wacay iyo sidoo kale eh, cabdulhaadi raamu iga soo wacay mukhtaar cali meru iyo sidoo kale maxamed nuur banaane iga soo wacay bashiir cabdi dhadhaab maxamed tawana gaarisa soomane maxamed maxamuud yunis dhankaasi balaambala iyo cabdallah waa waa cabdalla wadani oo dhanka dhadhaab iga soo wacda isaga iyo maxamed cali gaarisa iyo sidoo kale nuuriye mandheera iga soo wacda xaaji rooble mandheera iyo si- waa sidoo kale xaaji mandheera aad baan uga mahadcelinaya sida qurux badan fikirkiisa u dhiibtay weliba aragtidiisa sida quruxda badan uu u qeexay si odaynimadana ooga hadlay aan filaya mar walbana dadka oo kale inaan helo aad buu umahadsan yahay saaxiibkaasi gaarane aabbaha nabadda sidoo kale fikirkiisa aragtidiisa saliimka ka dhiibtay ilaa iyo dib uu noo celiyey waxaa lihi waddanka xitaa uu kasoo qabtay odhinga mahadsanid aabbaha nabadda cunugana insha allah allah kuusoo aror kuusoo dhaweeyo waana helaysaa biidnillahi tacaala intuu galabka maanta ku dhicin insha allah adigoo faraxsan cunugaasi dib uu reerka ugu soo laaban doono bakadna wuxuu leeyahay sidaasi nabadgelyo salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuh shukran shakuuran wa shukran jaziilan dhammaantiin